الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فقد قال الناظم رحمه الله يا ظالما فرحا بالعز ساعده إن كنت في سنة فالدهر يقضان ما استمرأ الظلم لو أنصفت آكله وهل يلذ مذاق المرء خطبان يا أيها العالم المرضي سيرته أبشر فأنت بغير الماء ريان ويا أخ الجهل لو أصبحت في لجج فأنت ما بينها لا شك ظمآن لا تحسبن سرورا دائما أبدا من سره زمن ساءته أزمان إذا جفاك خليل كنت تألفه فاطلب سواه فكل الناس إخوان وإن نبت بك أوطان نشأت بها فارحل فكل بلاد الله أوطان يا رافلا في الشباب الرحب منتشيا من كأسه هل أصاب الرشد نشوان لا تغترر بشباب رائق نظير فكم تقدم قبل الشيب شبان ويا أخ الشيب لو ناصحت نفسك لم يكن لمثلك في اللذات إمعان هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها ما عذر أشيب يستهويه شيطان كل الذنوب فإن الله يغفرها إن شيع المرء إخلاص وإيمان وكل كسر فإن الدين يجبره وما لكسر قناة الدين جبران وكل كسر فإن الدين يجبره وما لكسر قناة الدين جبران خذها سوائر أمثال مهذبة فيها لمن يبتغي التبيان تبيان ما ضر حسانها والطبع صائغها إن لم يسغها قريع الشعر حسان wuxuu yidhi sheekhu raximahullah yaa daaliman mid wax dulminayow kaa wax dulminayo fariixan ku faraxsan bilcizi cizi iyo sharaf oo saacadahu taageerayow ninka dadki ilaahay dulminaaya ee waxa weeyaan ku rayraynaya ee ku faraxsan madaxtinimo iyo waxa weeyaan jaah iyo magac iyo maamuus iyo mansib iyo awood uu leeyahayow in kunta haddaad tahay fii sinatin mid mid kaflad ku sugan sinadu waa kaflada haddaad huruddo oo kaflo ku sugan tahay fadahru zamanku yaqdaanun mid soo jeeda wey haw malayn in dulmigaaga iyo dhibka aada yacni muslimka iyo dadka ilaahay aada dulminaysaad ku tacadiyaysaad ku kibraysaad ku xadgudbayso in aan laguu qaban doonin oo aan lagaaga daba iman doonin ha u malaynin intaanan beydkan sharaxiisa yani gudagelin waxaan tilmaamayaa beyd aan qeyb ka mid a aanan macnaynin oo abyaadii hore ee tagtay ka mid ah ha ha sax wey wuxuu yihi man yasraci shara ninka shar beera ee xumaan dhigta ee dulmi hormarsada yaxsud fii cawaaqibihi cidhibtiisuu ka heli yaxsud wuxuu ka heli fii cawaaqibihi nadaamatan saddex iyo labaatan weeye walixasdi sarci wixii aad beeratay goosashadeeduna ibaanun wakti bay leedahay beerta marka la beero soo wakti ay go-do oo la goosto ma laha dulmigaad dhigatay iyo sharkaad hormarsatay wakti aad helayso imaa fi dunya oo caajilan ah wa imaa fi laakhirati oo aajilan ah waad helaysaa gooraad heshaba marka walixasdi sarci ibaanun baynu ka tagnay habeenkii onan macnay walixasdi sarci saraca iyo wixii aad beeratay goosashadiisuna waxaa u sugnaaday ibaanun baa u sugnaaday wakti iyo zaman maxadado ay leedahay aynu u noqono beydkaynu hadda arin sheekhu wuxuu leeyahay qofka dadka dulminayaw ee ku faraxsan ee dadka u dulminaaya yacni waxa weeyaan madaxtinimo uu haysto iyo waxa weeyaan awood uu leeyahay iyo magac iyo maamuus uu dadka ku dhex leeyahay iyo inuu qofkan waxa weeyaan ka awood badan yahay qofka dadka iyo khalqiga u tunjileecsanayow ee dulmi samaynayow waxaa soo gelaya mid madaxa waxaa soo gelaya bay culimadu yidhaaheen qof kasta oo wax dulmiya xataa ayuu sheekhu u jeeda xataa aabbu hadduu awlaadiisa u kala eexdo oo uu dulmiyo waa soo gelaya ninku ehelkiisa hadduu dulmiyo oo lawaaciduu ka awood badan yahay waa soo gelaya sheekhu wuxuu leeyahay haddaad kafladi ku hayso oo aad iska huruddo niyo waxaad ogaataa ilaahay inaanu hurdin fadahru yaqdaanun culimadu halkaa waxay yidhaaheen sheekhuma wuxuu u jeedaa zamankaa kaa aargoosan doona oo waxa weeyaan abaal ku abaal marin doona maya zamanku de waa wakti waktiguna dee cid ma maamulo laakiin ilaahay baa dee ka wax dulminaya iyo dadku dulminayo iyo samaawaadka iyo dhula kuwa mulkigiisa ku jiraan marka sheekhu wuxuu u jeedaa taariikhda dhugo oo wixii keyrkaa dalamadii kaa horreysay ku dhacay oo kale waxa weeyaan yacni sug buu leeyahay saa ogeed baa ilaahay wuxuu sheegay waalimuuna lahum cadaabun aliim kuwa dadka dulminaya cadaab daran bay leeyihin buu ilahay ilahay waxau ihi wakadalika ahdu rabbika ida akhada alqura wahiya daalimatun ina akhdahu aliimun shadiid siduu rasuulku yihi in allaha la yumli liaalim ilahay ka dadka dulminaya ilahay waa u seeto dheeraya waa u kaadiya raxmadiisay ka mid tahay waxa uu ilaahay yani waxa weyaan la jeceliya inuu toobad keeno wailaa ilahay wuu awoodi karaa inuu mar horeba dadka ka qabto laakiin ilahay isaga ayuu waxa weeyaan u naxariisanayaa markaasaa ilaahay jala wacalaa waxa weeye wuxuu jecel inuu toobad keeno waa u seeto dheeraynaya marka uu ka soo rayn waayo ayuu deedna ilahay qabtaa nebigu wuxu in allaha la yumli lidaalim ilaahay daalimka waa u kaadiyaa xataa idaa akhadahu marka laakiin gacanta uu ku dhigo lam yuflit buu nebigu yii kama fakado waa ka ilahay le wakadalika ahdu rabbika idaa akhada alqura wahiya daalima fircoon meeyey ilahnimuu sheegtay waxa uu gaaray inu haa ciddii ilaahnimadeeda qiri weyda yani waxa weeye maa lahu ilaa cadaab yani waa la cadaabaya tu rasmiyana la cadaabaya markii uu ilaahay waa ka fircoon siduu u kibray sawiray ina fircawna calaa fi lardi buu ilahay yii arlada waa ku kibray wa jacala ahlahaa shiyacan dad yastadcifu daa'ifata minhum wayudabixu daa'ifa ilahay wuxuu yihi arladii waa ku kibray wuxuu gaahay inuu ummadii islaamka wuxuu gaahay inuu ummadii la noolayd waktigaas dadkii khalqigii la noolaa inuu waxa weeyaan badhna baabiyo dhegta dhiigga u daro u idhaho kuwan ina noo inay noolaadaan xaqba uma laha badhna uu addoonsado ilahay dabadeedna waa kii qabtay ee jacalahu cibratan lilmuctabiriin ilaahay ka dhigay sidaa awgeed ba nebigu calayhi isalaatu wasalaam wuxuu yihi aldulmu dulumaatu yowma alqiyaama a dulmigu mugdiyada maalinta qiyaamaha qofku uu gala ee uu waxa weeyaan ku halaagsamayuu kamid yahay saageed qofku inuu dulmi iyo dhagar iyo waxa weeyaan godob xaqdarro ah inuu dhigto yacni waxa weeyaan ma aha dadka inuu dulmiyo maaha si awgeed baa sharcigeenna waxaa ku jirta nabigeena caleyhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi almuslimu xaraamun damuhu wa maaluhu wa cirduhu alaa ina amwaalakum waacraadakum alaa ina dima'akum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraam ka xurmati yowmikum hada fi shahrikum hada fi baladikum hada bu nabi alay slam maalka hantidiina iyo naftiina iyo waxa weeyaan cirdigiina iyo sharaftiina iyo nasabkiinu intuba waa idinka xaaraan inaad dhiiggiina daadisaan xoolihiina dhacdaan cirdigiina qadaftaan muslim muslim waa ka xaaraan inuu sidaa ku sameeyo alaa falaa tarjicuu falaa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacdin buu nebigu alay slat slam waar dhegta dhiigga haysu darina oo idinku hub haysu guranina oo hasallaynina yaan dabadaysa arkin buu nebigu alay isalaatu wasalaam rasuulku wuxuu yihi waxay arrintaasi xaaraan u tahay sida bisha aan joog beledka aan jooga xaaraan iyo xurmo u leeyahy waa maka waa waa ardullahi alxaram ee bisha la jooga ay xurmo u leedahay ya fii shahrikum hada fii beladikum hada waxa weeyaan sidaasay xurmo u leedahy nab alay sala slam dulmigana caaqibadiisu waa wakiim nebiguna wuxuu sheegay laba shay ilaahay inuu soo dedejiyo ciqaabkooda waxaa ka mid a bakyiga iyo waxa weeyaan cuquuqulwaalideynka labadaa ilaahay adduunyada ugu soo dedejiyaa qofka rasuulku sala allahu alay wasalam wuxu sanu sheegnay dacwat lmadluumi mustajaaba wain kaana eesh wain kaana faajiran gaalba ha ahaadee bu nebigu alay salatu slam dacwadiis waa mustajaaba marka waa inuu qofku aada iyo aad isaga jiro sheekhu wuxuu yihi yaa daaliman mid wax dulminayow fariixan oo ku faraxsan bilcizi sharaf iyo madaxtinimo iyo waxa weeyaan awood oo saacadahu kaalmaysayow in kunta fii sinatin haddaad tahay mid hurda oo khaflad ku sugan fadahru yaqdaanun waxa weeyaan fadahru farabu dahri yaqdaanun dheh daad doonta saadheh ilaahay dahriga abuuray ee iyo adigaba idin abuuray allahaasi waa soo jeeda waxba kama qarsoona ya wax ka qarsoon ma jiraan mastamraa ulma wuxuu ihi sheekhu mastamraa dulma dulmi ma dugsanin oo waxa weeyaan caaqiba xumadiisa dib uma dhiganinoo isma odhan waxba ku heli maayaan low ansafta haddaad waxa weeyaan cadaalad samayso oo aad waxa weeyaan xaqiiqada ku waranto aakiluhu nin dulmi cunaya waxa weeyaan dulmi wax la dugsado maaha dulmi wax la dugsado maaha wahal yalidu wahal yaludu buu ihi sheekhu oo miyuu macaanaanayaa wahal yaludu madaaqal mar'i qofka waxa weeyaan miyuu u dhadhan macaanaanayaa khudbaanu geedka khudbaanka la ydhahaa geedka khudbaanka la ydhahaa xandal baa la dhaha xandal waa geed qadhaadh oo aanad afkaaga gelin karin dadka qaarkood waxay yidhaaheen xabxab dameeraad baa la ydhaha bay dhaheen waa shay xabxabka u eeg oo uu cuno waxa weeyaan dameera iyo waxyaabaa lamidka ay cunaan weeye waana geedka ugu qadhaadh miyay suurtagal tahay qof intuu bahalkaa cunay inu idhaa al arbaalka maxaa ka macaan sheekh wuxuu leeyahay sidaasaad ka dhigantay qof daalima haddaad tahay waxaad ka dhigan tahay nin shaygii ugu qadhaadhaa cunayoole war macaana markaa dulmi wax la macaansado maaha dulmi wax la macaansado maaha waayo caaqibadiis waa wakiim sida ogeed ba ahlulcilmigu u yidhaaheen man tasallata cala annaasi bigayri sultaanin ninka dadka ku kibraa xaqdarro daraa la-aanteed lam yaslam min alhawaani dullika inuu ilaahay duleeyo kama kama nabadgalo warsoo xaqiiqa maaha raggii kibri xaggay qabteen ummadda ka fidhihi weyday meeshay ku dambeeyeen waxa weeye taarikhda way sajishay ama kuwo ha ahaadaan tegey ama kuwii waxa weeyaan waxa weeye kuwo hadda iyo zamanka aynu joogno joogay ha ahaadaan man tasallata cala annaasi bigayri sultaanin bayse culimadu yidhaaheen ninka dadka xaqdarro ugu kibra lam yaslam min alhawaani inuu dulloobo oo ilaahay duleeyo kama badbaado kama badbaado marka waa kaa sheekhu leh wala dulmi wax la dugsada maaha sababta aanad dulmi u dugsanaynin haddaad runta naftaada u sheegayso dee waxa waxa weyan wax la dugsada maaha caaqibadiisu waa xun tahay waxaanad ka dhigan tahay ninkaaga dulmi dugsanaya ee aan waxa weeyaan toobad keenaynin dee nin shaygii ugu qaraarha cunaya oo dabeedna macaansanaya suurtagal miyay tahay in waxaasoo kale uu qof macaansado mastamraa muu dib dhiganin ama muu dugsanin adulma dulmiga muu dugsanin low ansafta haddaad cadaalad samaysa aakiluhu ka cunaya wahal yaludu miyuu macaansadaa madaaqal mar'i qofku dhadhankiis dhadhankiisu miyuu macaansadaa waxa weeyaan khudbaanu geedka khudbaanka la yidhaha xandalka ah ee alxandal la yidhaahdo geedkaas miyaa qof intuu dha cuno uu dhadhankiisa macaansadaa sheekh markaa dulmiga ayuu aada iyo aada uga digayaa dulmiguna wax laga digtoonaada waayahay dad badan waa kuwa selafka qaarkood yihi hadday adiga isha intaad dadka dulmiday ku gardarootay dabadeedna ishaadu seexatay fa caynullaahi lam tanami ilaahay ilaahay kamuu seexan miskiinkaa madluumkee la dulmiye ee ilaahay gacmaha hoos haysta ee ilaahay gacmaha hoos haysta badanaa bay selafka qaarkood yidhaaheen inta mid dadka ka mid ah oo kibray sihaam iyo waramo dulmigiisii ka dhashay saqbarh un laga taagay oo meel allaala meel looga yimi garan waayo yaa ayuha alcaalimu almardiyu siiratahu siiratuhu yaa ayuha alcaalimu kaagaa caalimka ah ee almardiyu laga raaliyay siiratuhu siiradiisow abshir ku bushaa abshir bushaarayso fa anta adigu bikayrilmaa'i biyo la-aantood rayaanun mid cokan oo dheregsan baa tahay oo oo hodana ah oo maxaad ka dheregsan tahay waxa weeyaan waxaad ka dheregsan tahay xaqa iyo hanuunka aad hayse ilaahay ku siiyey tumaniino iyo degenaansho iyo qanaaco ayaad ka qaaday oo waxaad tahay qof toosan oo xaqii ku toosan markaa khayr dhammaantii baad haysataa alaa bidikri llahi eesh alaa bidikri llahi tatmainu lquluub ilahi soo ma ilaahay dikrigiisay nufuusta ku degta marka sheekh wuxuu leeyahy ninku ilaahay cilmi siiyow waxaad ku bushaaraysataa yacni waxa weeyaan cilmigii ku camal falayow ninka uu sheekhu la hadlayaa waa caalim siiradiisa laga raaliyey caalimka siradiisa laga raali yahay ee caalimka saalixa ahi ee toosan ee sawiga ahi waa man cam- waa waa waxa weeyaan man jamaca bayna alcilmi waalcamal waa ninka jamciye cilmigii iyo camalkii waata selafka qaarkood iyo oo saxaabadu ka mid yihiin laga sheegay caalim waxa uu noq laa yaraj- laa yakunu rajulu caaliman xataa yakuuna bilcilmi caalima caamilan ninku caalim noqon maayo ilaa iyo cilmiga uu mid ku camal falan noqdo hadda ma aragta markaa caalimkaas waxa weeyaan sunnada haysta ee hadyigii nebiga calayhi salaatu wasalaam ku toosan ee waxa weeyaan ku camal falaya ee xaqii dadka ugu baaqaaya ee u sheegaya tiisa ku waxa weeyaan naftiisa waxa weeyaan ku ku dhaqaaya waxa weeye ama naftiisa waxa weeyaan ugu dhaqmaaya waa mid khayr dhammaantiibu haya sheekh wuxuu wuxuu ku materay nin haraadan wuxuu yidhi adigu dadku markay haraa dadku way haraadan yihiin laakiin adigu adoon biyaba haysan baad nin cokan tahayo waxa aad haysataa wax biyo ka fiican dee hanuun baad haysataa xaq baad haysataa xaq iyo baatil baa ilaahay kuu kala saaray waxa weeyaan sunnadii iyo hadyigii nebiga calayhi salaatu wasalaam baad dhaxashay maxaa kaa maqan a bushaaroo dhan ku bushaarayso sidaa awgeed baa cilmigu fadligiisu waa cadiim jiddan culimaduna waa ahlullaahi wa khaasatuh waa ilaahay waxa weeyaan dadkiisa iyo waxa weeyaan inta ummadda uu ka xushay weye waa safwatullahi min khalqih culimada waxaa ka mid a saxaabadii rasuulka waxaa ka mid a culimada waxaa ka mid a ambiyo waxaa ka mid a saxaabadii rasuulka sala allahu aleyh wasalam waxaa ka mid a awliyo waxaa ka mid ah waxa weeyaan kuwa hadda nool waxaa ka mid a kuwa had- kuwa dhintay marka maan fadli cilmi waxaa ugu filan in ilaahay intuu markha intuu waxa weeyaan qiray shay la qira wixii ugu cadiimsanaa ugu weynaa ayuu ilaahay naftiisa isagu shaygaasi inuu xaqiya ka markhaati kacay markaasuu ilaahay wuxuu markhaati gashaday khalqigiisa dadkii ugu fadli badnaa oo malaa'iig iyo culimo ah shahid allahu anahu laa ilaha ilaa huwa walmalaa'ikatu wa ululcilmi qaa'iman bilqisti buu ilahay yihi ilaahay wuxuu ka markhaati kacay cid xaq lagu caabudaa oo aan isaga ahayn inayna jirin wixii ka soo hadhayba baatil baa lagu caabudaya ilaahay wuxuu yihi waxa sidaa ka markhaati kacay iyaguna malaa'iig iyo ahlulcilmi haddaan maanta lagu dhaaho niyow mase alaa n waxa weeyaan xoolahaagan waa lagugu haystaaye orodoo soo caddayso dee intaad magaalada gasho keeni maysid midaan magaaladuba markhaati gashanin miyaad keenaysaa haddaad ninaan markhaatiba gelin keento dee waxaa lagu odhanayaa sheekh dee kani markhaati ma gale mid kale ma haysataa maya dee haddaa ka hulleel saasaa lagu odhanaya laakiin maxaad daydaynaysaa waxaad daydaynaysaa qof markhaati waxaad daydaynaysaa qof markhaati gal ah oo waxa weeyaan ummaddu hadalkiisa ay soo taagto ilaahay khalqigiisii wuxuu ka doortay intii safada ahayd oo uu oo uu shay laga markhaati kaco kii ugu weynaa ka markhaati geliyay cilmi walaal waxaa sharaf ugu filan inuu nabigeennu calayhi salaatu wasalaam yidhi taalibulcilmiga cilmigii doonaya cilmigaasi kitaabkii iyo ilaahay uu soo dejiyey sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam hadyigay saxaabadii haysteen ee siiro leh ee waxa weeyaan dhaqankoodii leh ee caqiidadoodii leh cilmigii dhaxalkii uu rasuulku ka tegay ninka doonaya nebigu wuxuu uhi sala allahu calayhi wasalam malaa'igta waxay u gogashaa garbaheeda way ilaalisaa lahu mucaqibaatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yaxfaduunahu min amri illaahi ma aragta hadda nebigu wuxuu yihi waina almalaa'ikata latadacu ajnixatiha ajnixataha liaalib اlcilmi ridan lima yadlub waxa ay u dhigtaa waxa weeyaan garbaheeda ayay u gogashaa raalli ahaansho ay ka raalli yihiin wuxuu doonayo sharafta muxuu ku helay waxa uu raadinayo doonayo soo ma hada aalib اlcilm caalimka cilmigii bixinaya maxaad mooday ee cilmigii waxa weeyaan ummadda waxa weeyaan u nashrinaya kuwa waxbaraya wuxuu nabigu yihi wainahu layastakfiru lahu kulu shay waxa u dembi dhaaf dalbaaya wax kasta oo arlada dul saaran oo samada dul saaran ahlu samaawaadka iyo ahlul ardiga ilaahay bay dembi dhaaf weydiinayaan dhirta samada iyo dhulka iyo samada iyo dhulka iyo waxay sidaan dhir dhagax dad xayawaan wax kasta ilaahay bay u baryayaan aalib cilmigaas wainahu layastakfiru lahu kulu shay xata alxitaanu fi lbaxri buu nabig xataa kalluunka badda ku jira ilaahay wuxuu u baryayaa inuu ilahay u dambi dhaafo fii axad axad ajar ka haysta mu jira ya axad ajar ka haysta ma jiro laakiin hal shardi baa taa ku xidhan waxaa ku xidhan in aalibulcilmigaasi cilmigaa uu dalbayo lilaahi ilaahay dartii iyo inuu naftiisana ku anfaco walaaladiina ku anfaco xataa alxitaanu fi lbaxr ayaa u ducaynaya ma jirto cid intaasi u ducaynaysa madaxda uma duceeyaan oo waxa weeyaan oday dhaqameedyada uma duceeyaan intaasi waxay u ducaynayaan cid daalib cilmiya oo dhaxalkii rasuulka sala allahu caleyh wasalam dalbaysa cilmi sharaf waxaa ugu filan cagsigana ogow ninka shar ummadda ku dhex faafinaya ee faaxisho faafinaya ee wixii ilaahay xaaraantimeeye faafinaya intaasiba way habaaraysaa samadiyo dhulkaba waa laga habaaraya sidaa ogeeda nebigu wuxu uhi dadku markay dhintaan laba qeybood bay u qaybsamaan mustaraaxun wa mustaraaxun minhu mid raaxaysta oo noloshii adduunyada iyo dhibkeedii iyo hamigeedii iyo waxa weeyaan daalkeedii ka raysta oo ilaahay intuu janno siiyo dabadeedna la idhaaho waxa weeyaan cish cayshatan haniia waxa weeyaan oo ilaahay waxa weeyaan uu naxariisto jannada kusug halkaa la idhaha deedna albaab jannada kamid a qabrigiisa looga furo iyo mid mustaraaxun minhu ummadda islaamka iyo dhulka iyo samada iyo dharka xataa uu xoran yahay ka raaxaystaano markuu dhinto la alxamdulilah ilah baana dhaafiye labadaas dadku uqaybsamaan bu nebigu alay isalaatu wasalaam naam ayib marka sheekhu wuxuu ku leeyahay khayr ku bushaarayso khayr ku bushaarayso haddii ilaahay uu kaa dhigay caalim ama aalib cilmi cilmigiisina ku camal falaya sidaa ogeed walaalayaal cilmigu waa in lagu dadaalo maanta riyaad baa joogtaan shalayna yurub baa joogteen soo maha a maanta riyaad baa joogtaan oo culimadii islaamka in badan oo ka mid ah oo sunno iyo hadyi iyo diin qumo lagu yaqaana ay joogaan a waktigiina dhammaantii waa inaanaynu siinin inaa adduunya raadcaysaan waa inay waktigiina wax ka jartaan oo diintiina barataan a shalay haddaa cudur ku cudur daaranayseen oo lahaydeen anagu meel waxa weeyaan meeshan culima ma joogto sheekh nin walba waxa weeyaan beriis buu eryayaa maanta meelay culima joogtaa joogtaa fursadduna inay kugu simi doonto garan maysid sheekha inoo sheegi doona maalmuhu inaanay adduunyadu inaanay si keliya aanay ku soconin marka ha lagu dadaalo cilmigaas ahlulcilmigana wax laga qaato duruusta ha la tago ha lagu dadaalo wallahi araggooda baraka ah ru'yatuhum baraka waljuluusu macahum makfira iyaga in la in la in lala fadhiisto oo majaalista ay fadhiyaan la fadhiistana dembi dhaaf baa laga hela nabigu sooma odhan markay maa jalasa qowmun majlisan yadkuruuna fiihi fi yadkuruuna allah caza wajala fiihi yatluuna kitaab allah ilaa waqashiyathm waxafathum lmalaaika waqashiyathum araxma wadakarahum allah fi man cinda markaasay malaaigtu waxay odhanayaan ilahay o ninaan cilmi meesha u iman oo dan kala watay oo nin meesha fadhiya doonayay baa ku jira nimanka ya markaasay malaaigtu waxa lagu odhanayaa kaasna dembi dhaafka wuu la wadaagaya leesh haaulaai waa qowmun laa yashqa jaliisuhum waa da kuwaas diintii baranaya ama dadka baraya waa fadhigooda kuwa aan lagu khasaarin oo cidda la fadhida waxay iyagu helaan bay helaysaa ee ajar iyo khayr iyo baraka iyo naxariisa ciddii la fadhiisataa ma hoogeyso haddama garata qaarna fadhigooda mujrimnimo iyo dembi iyo cadaab iyo ciqaab baa laga faa'ida sheekhu wuxu uhi yaa yaa ayuha alcaalimu kaagaa caalimka aha waa almardiyu laga raaliyay siiratahu siiradiisow abshir khayr ku bushaaraysa dhammaantii adduunye iyo aakhiraba fa anta bikayri lmaa'i adigu biyo la-aanteed baad rayaanu nin cokan tahay yani waxa weeyaan markay dadku dadku iyagu jahli iyo qaawani jahli iyo wixii lamida ay hayso ay jahli la raadan yihiin adigu waad dharagsan tahay ha adigu waad dharagsantahay ilaahayna qadarka ahlulcilmiga waa kor buu uqaadaysa aynu sheegnay kutub baa laga alifay wayaa ayuhawayaa ayuha wayaa akhal jahli dheh wayaa akhal jahli ka jahliga u saaxiibka ahow akhal jahli ay saaxib aljahli waxa weeyaan jahliga walaalkiiow low asbaxta haddaad kuwaa beriisato fii lujajin mawjado biyaa dhexdooda haddaad kuwaa beriisato dhinac walba biyo kaa maraan fa anta adigu maa baynahaa dhexdeeda mawjadaha inta udhaxaysa dam-aanun mid haraadan baa tahay laa shaka shaka ku jiri ma haddii dhinac walba nimca kaa marto oo dhinac walba lagaa dhigo oo adduunyo aad waxa weeyaan dhammaanteed lagu siiyo laakiin aad jaahil tahay aan diintiisii waxba ka garanaynin oo dhaga xiran dee weligaaba adduunyo dhammaanteed hayso markay ku qabsato war sheekh fulaan iyo wacuun baad odhan sheekh maxalaal baa maxaaraan baa sheekh wy salaadaydi may ansaxday mise may ansixin sheekh markaa weligaa yallahaba cidbaad martuuta wad haraadantay waa ni- wayaa akhal jahlkii jahliga walaalkii ahaayo ama saaxiibkii ahaayow low asbaxta haddaad waa beriysata fii lujajin yani waxa weeyaan biyo biyo fara badan dhexdood a mawjado biyaha haddaad kuwa- ku dhex beri een- een, ama galal biyaha aad ku waa beriisato fa anta maa baynahaa adigu inta iyada udhaxaysa laa shaka shaki la-aan dam-aanun miharaa dambaate waay sheekhu wuxu uhi laa taxsabana ha u malaynin suruuran farax- farxad daa'iman daa'im laa taxsabana ha u malaynin suruuran farxadi daa'iman ay taduumu inay daa'imayso daa'iman weligeedba jirayso abadan fa- inaad weligaa farxad ku noolaanayso oo aanay waxba kaa xumaanaynin oo maalintai adduunyadu isu kaa toosta inay sidaa isugu toosnaanaysa ha u malaynin munaqisaad bay leedahay man sarahu ninkay faraxti ninkuu faraxti geliye zamanun wakti saa'athu waxaa ka murugaysiisa oo xumaysa asmaanun waktiyo kale haddii sheekh wuxuu ku yidhi man sarahu zamanun ninka maalin farxa ee maafa wakti ay isugu beeganto saa'athu waxaa waxa weeyaan ka xumaata ama xumaysa asmaanun waktiyo wuxuu kuu tilmaamaya adduunyada farxadeeda iyo wanaageeda yaa badan keebaa badan farxadeed iyo farxadeed iyo xu- iyo waxa weeyaan murugadeeda keebaa badan murugadeeda badan hamigeeda iyo xusnigeeda iyo fa- iyo suruurkeeda keebaa badan hamigeeda iyo xusnigeeda badan tacabkeeda iyo ku dadaalkeeda iyo ilaalinteeda iyo waxa weeyaan ku raaxaysigeeda waxaa badan tacabkeeda badan saa awgeed buu u jamciyuu ku yidhi saa'athu asmaanu man sarahu zamanun saa'athu asmaanu ninkay maal ninka maalma farxaa waxa weeyaan ema wakti ay isugu yaro toostaa awqaad buu murugooda geeri baa imanaysa oo waxa weeyaan khasaaraa imanaya oo waxaa imanaya xanuun baa imanaya oo tafaruq iyo kala tag baa imanaya oo cabsi iyo nabadgelyo la-aan baa imanaysa oo waxa weeyaan marba meel bay kaaga imanaysa soo saama marka munaaqisaadkeedu aad iyo aad bay u badan yihin munaaqisaadkeedu aad iyo aad bay u badan yihin marka wuxuu ku leeyahy waa daar imtixaane ha u malaynin daaru baqaa'in meel lagu nagaanayo oo la joogaayo oo aan laga teginin se ha u qaadanin ah wuxuu yidhi cabdillah ilahi wuxu yihi walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuci bal u fiirso ilahi wuxu yihi waxaanu idinku ibtileynaynaa oo idinku imtixaamaynaa cab wax cabsi ka mid ah iyo wax gaajo ka mid a iyo abaar iyo wanaqsi min alamwaali waalanfus iyo geeri iyo abaar wabashir saabiriin bu ilahi wanaqsi min alamwaali walanfusi wathamaraat wabashir saabiriin ilahi wuxuu yihi kuwa adkaystee sabra ee waxa weeyaan inay qadaa ilahi iyo qadarkiisa ay ta- garta ee ilaahay u noqda ee wixii dhibay gaara ku sabra hadday geeri tahay iyo hadday xanuun tahay iyo hadday abaar tahayba ku sabra kuwa u bushaaray bu ilahi yihi aladiina buu ilahi yihi kuwii buu ilahay sifaynaya aladiina kuwii u bushaaray idaa asaabathum markay ku habsato musiibatun balaayo markay balaayo ku habsato ama geeriya ama waxa weeyaan baaba ah ama waxa weeyaan abaara ah ama nabadgelyo la-aan ah ama waxyaabo kale ah ama dad uu jeclaayi waayey ah ay kala lumeenba qaaluu waxay odhanayaan inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun annaga ilaahay baa iska kaaya lahaa oo markii horeba na abuuray addoommo ilaahay baan ahay isagaananu xaggiisa u noqonayna qadaagiisa iyo qadarkiisana raalli baan noqonaa waayo haddaad cadhooto iyo haddaad waxa weeyaan xanaaqdo iyo haddaad waxa weeyaan qadarka u hoggaansami weydo oo aad waxa weeyaan maryaa jeexjeexdo ma waxaad ku ma waxaad ku keenaysaa jirta waxba kuma keenaysa si awgeed baa sharcigu wuxuu xaaraantimeeyey qofka dhintay in loo baroorto oo laga dul waxa weeyaan maaragtay qayliyo oo dumarku ay waxa weeye intay baroortaan dharkooda jeexjeexaan oo dhulka isla dhacaano maxay ku keenayaan hal tarjicu haadihi nafs naftaas miyay soo noqonaysa miyay soo celinaysaa taas maya maadaamay sidaa tahay baa la la xaaraantimeeyey oo la diiday وbشhr الصاaبرين bu ilah yihi الذيna إda أصاaبتهm مصيiبaة قاlوا إna للhi وإna إليه راجiعوn sa awgeeda نبgu wuxuu yihi cajبا لأمr المؤمiن qofka muؤminka arrintiisu yaa badana mslim khayr badan buu hayaa إna أمrahu kulahu khayr bu nبgu yihi noloshiisa dhammaantii waa khayr in asaabathu saraaw hadday hadday baraa hadduu baraaro helo shakara ilaahay buu ku mahadnaqaya markuu ilahay ku mahadnaqana ilahay waa u ziyaadinaya lain shakartum laasiidanakum waa kii cabdillahi bn mascuudina lahaa taqwadu waxa weeyaan in ilaahay loo mahadnaqo oo nicamkiisa loogu mahadnaqo oo aan laga kufrin fa kaana khayran lahu nimcadii iyo galladii uu helay khayr buu markaa u dhashay soo maha ila ilahay buu ku caabudey wa in asaabathu daraau hadday dhibaato iyo dhib iyo waxa weeyaan mixnadi heshana sabara wuu sabrayaa ilaahay buu u hogaansamayaa inay qadaagiisa iyo qadarkiisa ku dhacday buu ogaanayaa selafku waxay odhan jireen maa maa xalla danbun maa xallat musiibatun ilaa bidembin musiiba may soo degin oo nagumay dhicin ilaa dembi annagu aan samaynin mooyaane annaga wax aanu samaynay ayaa dhibka noo soo jiday xaggee ka keenay selafku warka wamaa asaabakum min musiibatin feen fa bimaa kasabat aydiikum weli ma is weydiisan markay wax kugu dhacaan warni xaggee lagaaga yimi wallahi saaka salaadiis salaadii subax baana jamca ku tukan halkaasaa laga yimi ninka saaba fikra waayo saas u fikri jiray selafku waxay odhan jireen selafku markaan wax yaroo dembiya sameeyo waxaan ka garan jiray xaafadayda iyo carruurtayda aan ka akrin jiray buuri dadkiiyo hogaansamaan baa laygu soo jeedin jiray buuri daabadii daabadii aan aan raaci jiray aan iska fuuli jiray iyo hogaansamadii gacan jirnima markaan fuulay tuur ituurta buuri ya marka meel baa layga yimi in meel layga yimi aan wax sameeye waan gartaa buuri bal selafka qaarkood waxay idhaaheen inta dhibi ku dhacday waxaan dhibkaas sababtay iigu dhacday tobanaan sano ka hor macsiyo aan sameeyey ba hadda laygu qabsaday marka raggii raggaa saasay ahaayeen qur-aankeena fahmeen wamaa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabat aydiikum ilahay wuxu uhi wayacfuu can kasiirin alla fara badana ilahay wuxuu dhaafaya wain asaabathu daraau sabra fa kaana khayran lahu walihaadaa gaalku masalada inalama wadaago leesh waad iga arkaya de maalintuu xooli yaraayo isku totoosiye ay khasaaraan gurigu hoosta ka xidhanayaa dhag xadhig buu xidhanaya u isdeldelaya soo ma lianna lianna mushkiladda haysataa waxa weeye wuxuu fahmi waayey waxaan maxay u dhaceen wuxuu taagan yahay waayo xoolaha igu khasaareen horta ma fahanti ilaah baa arlada maamula iyo adiga iyo waxa weeyaan arladaba cid maamulkiisa ay ku jirtaan baa jirta iyo waa lagu imtixaamayaayo haddaad sabirto ajar baad helaysaa filimkaasi kama dhadhacsan wax u akhrisan maaha kaas marka isaga wuxuu taagan yahay waxaygii maay maxay sidan u dhacay walihaada gaalada qayb kamid ihi qofku markay arkaan dhimanaya qof dhimanaya markay arkaan waxay dhahaan maxaad xaggaad ku cararaysaa adduunyadiiba waad ka carartay maxaa ka horeeya ya masaakiinta waxa u malaynaya inuu gacanta ku haysta geerida marka fa kaanat khayran lahu khayr ayay unoqonaysaa gaaladu waxay sameeyeen markay qadarkii akrin kari waayeen ee ay garan waayeen ilaah iyo kitaabkiisii mar alaala markay masiiba ku dhacdo wuxuu is odhanaya wallahi meelaad joogtaa ma jirta ee may hadhane tareen buu isu dhigaya deedna ku dilboodaya wahaa kada kuwa waxaa samaynaya qaar aan xataa yani xoolo buuxabaa la sheegaya faransiiskaa laga sheegaya nin la yidhi waa dadka ninkii ugu maalka bad dadkii ugu maalka badnaa bu kamid ah oo guri isku deldelay oo wax sheega wuxuu isu dilay garan waaye laakiin xaqiiqada waxay tahay noloshuu fahmi waaye baashi adduunyaad markuu helay helay helay helay helay buu si u akhriyay garan waaye maxaad horta xaggaad u socotaa maxaad tahay maxaa lagu abuuray as-iladaa markuu ka jawaabi kari waayo gar waayo wuxuu u abuuran yahayba aslan ayuu waxa weeyaan walihaada qadarka iyo iimaanka qofka ilaahay uu siiyey waa nicma cadima ya akhi imise muslimaad aragtay oo malaayiin lacagay ka khasaarto kule alxamdu lilah qadaa ullahi waqadaru ya imise muslimaad aragtay oo dadka qofka ugu jeclaa gacmihiisa ku go-ay oo saabir ah ya waxaa kada saa oga daartana waa daaru ibtilaa ikhwaani waa in layska ilaaliyo waxaanad ogaataa sidaa sheekhu uu sheegay maalinba waa nooc ilahay wuxu uhi wa tilkal ayaamu nudaawulaha bayna annaas adduunyada sooma aragtaan marba ilaahay wuxuu yihi waa la bedbedelayaa shalay kii madaxda ahaa maanta daliil buu noqonaya midaan weligii iyo allihii ku fikirin inuu madaxweyne noqdo xataa aan iska daa dadka qaarkood dadka qaarkood waxa laga yaba inu damacu ku jiray dad aan xataa aan soo dhigan lam yatasawaruu inay madax noqdaan ma madax laga dhiga ma garata marka ilaahay waa ka yidhi waxa weeyaan waa ka ilaahay qur-aanka ku sheegay yani waxa weeyaan ilaahay inuu cidduu doono duleeyo cidduu doonana waxa weeyaan u ciseeyo marka ilaahay bay gacantiisa ku jirtaa dhammaanteed sidaa awgeed haddii nicamka dawlada haddii qofka muslimka nimcadu ilaahay siiye uu ilaashado tabqa macahu oo uu ku ilaaliyo inuu ilaahay bitaaca wa tarki lmacsiya hadduu ilaahay caasiyana waa laga saxbinaya inta loo kaadiyo kaadiyo bal inuu soo noqdo hadduu soo noqo waa laga saxbinaya sida culimada qaarkood waxay dhaheen marka laga saxbiyana wuu daydaya dibna uma helayo wa tilka alayaamu nudaawiluha bayna annaas hadalkan laa taxsabana suruuran ha u malaynin inay farxadi daa'iman daa'imaysa abadan weligeedba man sarahu zamanun saacathu asmaanun mahmaah buu noqday xikamkan badankoodu mahmaahay noqdeen nin baa ka dheegtay sheekha waxaa la idhaahaa abulbaqa arrandi wuxuu sameeyey qasiido qasiidadan la mid ah ninkaasi balaayo badan buu usoo taagnaa balaayo badan ayuu usoo taagnaa wuxuu usoo taagnaa muslimiinta iyo andulus spain waddanka hadda la idhaha soo isaga maaha wixii ka dhacay iyo muslimiin sidii loo dulaystay iyo macsiyadoodii siday u gashay iyo siday gaala uga sarraysay balaayadaasuu soo taagna ummaddii acizada ahayd sida siday noqotay markaasuu wuxuu yidhi likulli shayin idaa maa tama nuqsaanu walle shay kasta markuu halka ugu sarraysay gaaro dib buu usoo noqonayaa buuri likulli shayin idaa maa tama nuqsaanu sida uu qofku u korayo u korayo u korayo markuu leefalkii loogu talagalay gaaro buu dib u noqonaya uu gebu xaggii u kacaya soo maha dacfi buu ka imanayaa qawi buu noqonayaa dabadeedna ilaahay siduu sheegay haddana dacfigii buu noqonaya likulli shayin idaa maa tama nuqsaanu falaa yuqara biibi cayshin biiibi lcayshi insaanu war yaanu qof ku daganin oo lagu dagin nolol isku toosan oo habiyo uu isla helay maalinta ay kuu dhammaystiranto dib baad u noqonaysaa ku talagal nuqsaan baa imanaysaa falaa yuqara biibi cayshi insaanu hiya lumuuru kamaa shaahadtaha duwalu wale adduunya waa tasaa u socoto oo saasay isu bedbedelaysaa buuri nimankii shalay andurus tii muslimiintii acizada ahaa ayaa adduunkao dhami ka baqayeene waxa weeyaan ayaa intay macsiyo galeen halkaad aragtay halkaan arkay ku dambeeyey buuri man sarahu zamanun saa'athu asmaanu hadalkii laftiisii ayuu beytkii ku kamalay markaa wuxuu sameeyey qasiido tan saa oo lamid uu sameeyey wuxu uhi sheekhu idaa jafaaka hadduu ku jaro khaliilun saaxiibu kuntaad ahay taalafahu mid waxa weeye maaragtay dugsada oo nin saaxiibka ayahoo aad maaragtay weheshan jirtay hadduu ku jaro fadlub doono siwaahu isaga cid aan ahayn fa kullu nnaasi ikhwaanun muslim dhammaantii waa walaalo kullu nnaas wuxuu uga jeedaa dad oo dhan maaha gaal iyo muslim waxbay sumaata walaalana gaalo walaalomanihin ayaan been laysu sheegin gaalada waxa weeyaan ilaahay wuxuu faray in la colaadiyo oo aan laga dhiganin awliyo laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum awliyaaa tulquuna ilayhim bilmawadda buu ilaha yihi ha ka dhiganina dad aa xigto ka dhigataan oo aad jeclaataan marka muslim inuu gaal jeclaadaa ma banaana laakiin taa macneheedu maaha gaalka inaad dheg iyo dhaban fujisa meeshaad aragtaba oo aad waxa weeyaan dulmido axkaam baa loo sameeyey gaalka maraad la dagaalamayso iyo maraad dhiiggiisu bannaan yahay iyo mar aanu bannaanayn sharcigaad ku wadaysaa sheekh marka fa kullu naasi ikhwaanun muslim oo dhami waa walaale haddaad fahmi weydo niman aad walaalo nin walaalka ahaa dee uu isagu ku naco waxa weeyaan hays odhan adduunyada haysku yarayno haysdiline waxa weeye walaalahaaga muuminiinta kale walaalo ka dhigo bedel baad ka haysataa soo maa culimada qaarkood waxay idhaaheen isuga horta aan dhameeye wain nabad fiika wain nabad fiika haddii ay hadday kugu adkaato awtaanun wadamo oo nasha'ta bihaa niyow aad ku kortay beled aad ku kortay haddii aad afgaran weydo oo uu kugu cidhidhiyoomo oo ehelkiisii waxa weeyaan cadaawad iyo xiqdi aad ka dheefto farxal ka guur fa kullu bilaadillaahi awtaanu ilaahay baldaantiisa dhammaantood waddan weeye wadankaagii hadday ku qaadi kari yani waxa weeyaan aad aad waxa weeyaan joogi kari weydo oo lagugu dulminayo wadan muslim oo kala qabo wadan gaala tag maaha ma banaano qof muslim inuu wadan gaalo u hijroodo xaaraan weeye intuu beled muslim ka tago inuu beled kale oo muslim uu tago waa mid banaan ajar baanu ka helayaa ilaahay baanu ugu dhawaanayaa ilaahayna waxa uu ihi waman ilaahayna waxa uu qur-aanka ku sheegay qofka ilaahay darti u hijrooda ee wadan muslim diintiisa isagoo la cararaya meel uu ku muujinsan karo oo muslim leeyahay taga hijrada sharciga waa inaad beled gaala ka timaado oo beled muslim timaado maaha inaad beled muslim ka cararto oo beled gaal tagto maaha nebigu caleyhi salaatu wasalaam kabaa'iru dunuubkay ka mid tahay taas rasuulku sala allahu caleyh wasalam waxa uu yirhi yaanu muslim gaal la degin laa tataraa'aa naaruhuma inii barii'un min kulli muslimin sakana macamuslim kastoo gaal la dega beri baan ka ahay bu nabig alay isalatu wasalaam laa tataraa'aa naaruhuma iska daa ina isla degaane yaanay dabkoodu isu bixin buri nabigu alay isalatu wasalaam isu muuqani markaa haaf sar badan baynu ku jirnaa sheekhow waxa weeyaan muslimku dulmiya oo diintaada islaamka kuu badbaado oo caqiidadaadu kuu badbaado oo waxa weeyaan aan ra-sumaalkaasi kuu fakado ayaa kaba ka fiican waxa weeyaan gaal gaalnimada kaa dhaadhiciya oo awlaadaada hantiya oo waxa weeyaan wuxuu doono ku shuba oo waxa weeyaan raasum islaamnimadoodii shaki ka geliya khasaarana waxaa ugu filan bay culimadu yidhahdeen qofka gaalo la degay inuu aamino in gaalnimadu ay tahay wax iska caadiya oo jiri kara oo wax dhiba ku sugan aanay jirin intaasaa khasaaro ugu filan haddaanu gaaloobinba haddaanu gaaloobinba marka asalku masaladaasi caynkaas weeye si awgeed baa ilaahay qur-aanka waxa uu ku yidhi in aladiina twafahm lmalaaikau aalimiin anfusihim qaluu fima kuntum qaluu kuna mustadcafiina fi lard nimankii muslimiinta maka ku hadhay ee nebiga soo raaci waayey markii la yidhi war maxaa waxaa u samayseen waxay dhahan wallahi mustadcafiin baanu nahayno waana la tunjileecsaday oo xaaladdu way nagu adkaydo awood maanu lahayno mana soo hijiran karaynin qaaluu waxay idhaaheen qaaluu alam takun ard llahi waasicatan fatuhaajiruu fiiha ilaahay waxa uu yihi waxaad tidhaahdaan yani waxa weeyaan war arlada ilaahay waasic bay ahayde waxa weeyaan maxaa idinku dhejiye maka maxaa idinku dhejiyey kufaar iyo inaa waxa weeyaan la noqotaan deris maxaa idinku dhejiyey marka waa arrin runtii dhibkeeda leh ciddii laga soo kaxayn kara meesha ha laga soo kaxeeyo ha laga yimaado dadka ha looga yeedho wa in nabad fiika awtaanun mas'aladan hadalkani wuxuu la mid yahay idaa jafaaka khaliilun kunta ta'lafuhu fadlub siwaahu fakulu naasi ikhwaanun wuxuu la mid yahay hadalkani xasbu lfataa caqluhu khilan yucaashiruhu idaa taxaamaahu ikhwaanu wakhilaanu soo maha kaasuu la macnayay walaalada walaalada uu sheekhu ka hadlaya waxa weeyaan dadaan saalixiin ahayn bay culimada qaarkood yidhahayn shuraaxda qaarkood waxay dhahen walaalada uu sheekhu leeyahay ka tag waa kuwa aan saalixiin ahayn ama fasaadkooda aad ka baqday oo markii hore aad soo dhaweynayso o aad islahayd bal inay hanuunaan hadda iyagiiba waxa weeyaan iska kaa bidaan oo ay kaa yaacaan haddaba cararana saalixiin doono ila wanaga yidhi walaaltinimada islaamka waa in la ilaaliya soo ma waaya idaa jafaaka khaliilun kunta ta'lafu waayay fadlub siya wa in nabad fiika awtaanun hadday hadday kugu adkaato beledo oo nashata biha aad ku kortay farxal ka guur fa kullu bilaadillahi awtaanun dhulka ilaahay dhammaantii waa meel la degi karaa sidaa awgeed baa culimadu waxay dhaheen nin gabyey baa culimadu waxay dhaheen qofku waa inuu dadka saalixiinta ku dadaalo kuna dadaalo inuu walaaltinimadiisa diinta islaamka ku dhiso waayo waxay culimmadu idhaaheen xaqiiqadu waxay tahay siduu ninkaa shaacirkaa yidhi wa kullu maxabatin fi llahi tabqa cala alxaalayni min farajin wa diiqin wa kullu maxabatin cala alxaalayni min farajin wa diiqin wa kullu maxabatin fi ma siwaahu fakal xalfaa'i fi lahabi alxariiqi wuxuu yidhi maxabo kastaoo ku dhisan oo laba qof dul dhex marto ilaahay kitaabkiisa iyo sunada rasuulka ilahay dartiisu jeclaaday diin laysku jeclaaday way way baaqi bay noqonaysaa haddii uu qofku dhibi ku dhacdo iyo haddii abaari jirto iyo haddii uu qofku qani yahay iyo hadduu faqiir yahayba iyo haddii abaara dhacaan iyo haddii hodan lagu jiraba mar kasta way baaqi noqonaysaa waayo waxaa laysugu yimi maxay ahayd adduunya ma ahayn ilahay dartii bahayd sooma maxabo kasta oo ilaahay waxaan ahayn lagu dhisaa iyo ilahay dartii waxaan ahayn lagu dhisaana waxay ka dhigan tahay xashiishka dabka lagu shido xashiishka dabka lagu shidaa xaabada dabka lagu shitaa dee waxay joogtaa inta dabku dhammaynayo soo ma dee laba kasta oo dan kaleo isugu yimaadaa maalintay dantaasi meesha ka baxdo waa la kala holeelaya taa hore in badan usheegna imaamu shaafici raximahullah wuxuu leeyahay kalaam jamiil jiddan ah oo ku saabsan haddii adduunyada qaarkood wadamada qaarkood kugu adkaadaan diintaada aada muujisan kari weydo islaamnimadaadu aad ka baqda inay kuu badbaadi weydo waxa weeyaan lagugu dhibo ama aad ka baqda inaad waxa weeyaan tacaddi iyo macsiyo aad samayso haddaad beledkaa sii joogto walow beled muslimba ha aade inaad meel kale uga cararto oo aad ka tagto hadal jamiiluu ka leeyahy wuxuu yidhi imaam shaafici taqarab can ilawtaani fi dalabi alcula wasaafir fafi lasfaari khamsu fawaa'idin tafaruju hamin waiktisaabu maciishatin wa cilmun wa aadaabun wa suxbatu maajidi wuxuu yidhi wadamada ka tag adigoo raadinaya waxa sharafta badan oo ama diintaada la cararaya ama macsiyo ka baxsanaya de dhulka hadday macsiyadu ku badato waa laga tagaa maxaa u daliila ninkii t boqolka nin dilay beledkii uu joogay ka tagsoo lama odhan waayo beled beled waxa ka shaqeeyaaba ay ahaayeen gangaris buu ahaayo waxa weeyaan nin walba nin walba waxa weeyaan ciddii uu arko uu dhegta dhiigga u daro deedna waxa lagu hi iskaga carar marka hadduu beledku beled macsiyo noqdo macsiyadu qaalib ka noqoto waa laga carara wuxuu ihi fafi wasaafir wasaafir safar fafi lasfaari khamsu fawaa'idin shan faa'iida safarkii ku sugan tafaruju hamin in hami iyo iyo waxa weeyaan xusni iyo murugo ku hayay alla kaa faydo marka dee dadkii ku dhibay ka dhex baxdo waktisaabu maciishatin iyo inaabad shaqo ka hesho oo waxa weeyaan risiq risiqii lagu fidiyo wa cilmun iyo cilmi inaad ka hesho wa aadaabun iyo inaad aadab adab kasoo faa'iidood waxa weeyaan kasoo barato wa suxbatu maajidin iyo inaad dad saalixiina wan wanaagsan aad la saaxiibta kasoo hesho mar walba mustafiid baat soo maha deedna nimanba warkeena waxay idhaaheen war sheekh safarku waa dhib badan yahay intaas way ku jirtaa waa run laakiin aad iyo aad mixnad iyo du yani rafaad iyo waxbuu leeyahay marka tiibu ka jawaabay wuxuu ihi fain qiila fi lasfaari dullun wamixnatun waqaطcu fayaafin waixtimaalu shadaa'idi famowtu lfataa khayrun lahu min qucuudihi bidaari hawaanin bayna waashin waxaasidin wuxuu yidhi haddaad tidhaaho safarku aad buu udhib badan yahay oo tacabkiisaa badan oo waxa weeyaan dulli iyo mixnaa laga faa'iidaayo dad aanad garanayn baa dhex tegaysaayoo intaad la qabsanaysaaba wakti u baahan oo waxaan kuu sheegayaa buuri inaad ku dhima ina inaad dhimato oo aad ku ayaa ka inaad dhimato oo ninka diiqa iyo cidhiiriga ku jiraa uu dhinto ayaa ka khayr badan inuu dhex joogo dad laba kooxooduna wax xaasida iyo wax war naqliyayaala kuwaa inaad la noolaato dhimashada dhanta marka safarka dhibkiisa wax ayaa la qaatay labada waa akhafu darareynka markaa qaado waa shaafici ya allaha min xikma wuxuu yihi sheekhu yaa raafilan fi shabaabi raxbi muntashiban yaa raafilan nin waxa weeyaan farfarxaaya fi shabaabi ay bishabaabi dhalinyaronimada iyo araxbi waxa weeyaan dhallinyaronimadii uu fursadda u helay nin ku farxayow muntashiyan xaala uu isqaadqaadayo oo uu isla wen yahay oo waxa weeyaan uu haysta inay adduunyadu isaga iyo laba kala tahay yah oo waxa weeyaan dadkaba aanu dad u arag ya waa dhibka dhallinyaradu leedahay ninka sidaasow hal asaab muntashiyan xaala uu yahay mid isla qaadqaadaya min kasihi ay min kasi shabaabi mucjaban mukhtaran bishabaabi xaal uu yahay mid shabaabnimadiisa ku ku waxa weeyaan dagan hal asaaba rushda waar hanuunkii iyo caqligii wanaagsanaama waxaa ku dhacay nashwaanun sarkhaannima buuri sheekhu ma waxay ku gaadhsiisay in dhallinyaronimadii iyo xooggii iyo waxa weeyaan kartidii iyo waxa weeyaan nashaadkii iyo firfircoonaantii ma khamri oo ma waxay kugu noqotay dhallinyaronimadii khamri aad sakraannimo ka faa'iido sidaa miyay kugu noqotay yaa raafilan nin ku ku dagan nin ku waxa weeyaan nimcaysan fi shabaabi shabaabnimadiisii mid ku daganow araxbi ee loo ballaadhiyey fi shabaabi raxbi ay bishabaabi raxbi muntashiyan xaalow yahay mid isqaadqaadaya oo mucjab mucjaban mukhtaalan oo waxa weeyaan isla weyn min ka'sihi ay min ka'si shabaabi shabaabnimadiisa awgeed buu waxa weeyaan ayuu aad iyo aad isula isula waxa weeyaan bilig yiriyo dad kaleba inay jiraan ma arko oo dadka inta kale xoolo u haysta wixii la hadlana wuxuu leeyahay ma ma adiga ha anigo adoo kale ilama hadlo ma garat halkaas ay u taagantay halkaas ay u taagantay wuxuu sheekhu leeyahay hal asaaba rushda nashwaano war caqligii wanaagsanaa ma ma sarkhaanima ku dhacday ma khamri buu cabeeyo wuu sarkhaamay yani waxaad ka dhigantay ninkaasaa samaynayo nin khamri cabayo aan caqligiisi joogin caqli kuuma joogu leeya sheekhu culimadu waxay yidhaahdeen macnahu waxa weeye macnaha beytkani ayuha shaabu almukhtaalu almucjabu bishabaabihi wa quwati futuway futuwatihi laa takhtar bicunfuwaani shabaabika shabaabnimadaada ha ku dagan wa ta'ajuji quwatik fashabaabu caradun zaa'ilun shabaabnimadaadu way suulaysaa laakin hal adraka rushda wasawaaba sakraanu laakiin talow nin sakraani taama garanaya dee waa maya imise nin baad aragtayoo dee waxa weeyaan aada iyo aad marxaladda noocaasa soo maray oo iyagoo ula ku tukubaya aad aragtay sheekhu tiina wuu sheegaya dhegeyso wuxuu yidhi imaam imaamu axmed markaa kelmad cajiib uu leeyahay baabkan wuxuu yidhi maa shabahtu shabaaba dhallinyaranimada kumaan shabihin ilaa bishayin kaana fii kummi fasaqad salafku halkaasi wax ku ridan jireen jeebabay lahaayeen dharkooda halkaas halkaas wax ku ridan jirin markaa wuxu uhi waxaan ku shabahay un dhallinyaronimada shay halkan iigu jiro dhulka kaga dhacay shay halkaa kugu jiro dhulka kaaga dhacay dhulku ku dhacay soo maha shabaabnimada saasun baan ku shabahay yani waa marxalad markaba intay kusoo marto zuulaysa ha imisaad aragtay nin aad yani ummaddu ka haybadaysan jirto waxa weeyaan markuu meelaha soo maro dadka khalqiga ilaahay jabaruudkiisa awgeed aamusi jireen oo ul ku tukubaya ama wiijeer lagu riixayo ya ama garbaal la hayo soomaad garan ama gurguuranayo ama isrogi kari la imisaad aragtay haya meeday waxa weeyaan fakfagtii iyo maaragtay iyo maaragtay kibirkii iyo isla weynidii Mm. waa kuwa waa kuwa waayeelkeenna yidhi hadday geeriyo ku dayso gabow baan ku daynayn Ah, hadday geeriy ku dayso oo waxoogaa lagu seeta dheereeyo dee nin gabow gabow kaa hari maayo Ah. waxaad arki un carruurtaada oo kale allah aabo uud cirowdeye sababtan baashi kaa soo yaacday Mm. wajaakum nadiir waay laa taq- laa takhtarir ha ku daganin bishabaabin shabaab ha ku daganin iyo dhallinyaraanimo oo raa'iqin qurux badan oo nadirin wirwidhaysa fakam taqadama imisaa ka horraysay shabaabtinimadaas fakam taqadama imisuu ka hormaray qabla shaybi waxa weeyaan eh, cafwan ha qabla shaybi cirada imisuu ka hormaray shubbaanun dhallinyaranimo alla maxaa ciro maanta aad arkaysa dhallinyaranimo ka horraysay buu kuri sheekhu Ah, halkaasay ku dambaynaysaa wey baashu beydkan waxaan ku- marka wuxuu leeyahay hays odhanin maanta dhallinyara tahay oo adiga geeridu kuma dhowo oo waxa weeyaan geeri ku haleeli mayso ogow geeri inay degdeg ku hale waxa weeyaan gabow inuu degdeg ku haleeli doono hays odhanin waxa weeyaan geeridaadi weli fatra ka hadhay oo waqti badan baa ka hadhay oo waxa weeyaan maaragtay iska maaragtay een- een ka faa'iidaysa dhallinyaranimadaada dembi aad ka baqda maad samaynine hase hays odhanin alla badana intuu mid dhallinyaro ah isagoon la tashanin geeri dhufatay soo soo ma آه، ساس وي فكم من شاب أيها الشاب أيها الشاب المتدفق حيوية ونضارة ونشاطا تحسب أنك تعيش طويلا وزمانا مديدا فكم من شاب اختطفته المنية قبل الشيوخ المسنين فربضنا انت نين دلن يرى isagoo odayaal iyo waayeel hareerihiisa ka buuxaan isagii la kacday geeridu Ah, marka ha ku daganin buu kuleeyahay sheekhu Ah, aad iyo aad isaga jir yaanay kuu been sheegin masaladaa waxaan ku xasuustay beydaynu xalay soo marnay idaa nabaa bikariibin mawdinun beydka sideed iyo afartanaad idaa nabaa haddii uu ka- uu- haddii uu maaragtay eh, u cuntami waayo bikariimin nin nin sharaf iyo maamuus leh oo saalix oo wanaagsan mawdinun dhul falahu waxa u sugnaaday waraa'ahu beledkaa waxyaabaha aan ahaynee ka horeeya falahu waxaa u sugnaaday waraa'ahu wax qudaamahu waraa'ahu waxay ka mid tahay kelmadaha labada macno xambaara ee labada macnoy xambaarayaanna laba macno isku didan yihiin waraa'ahu xagga waxa kaa dambeeyana waa loo isticmaalaa waraa'ahu qudaamahuna waa loo isticmaalaa marka waxaa fiican beydka anigu sidii asalkii baan ku waday markii hore aan laqbeeye inaad u laqbayso falahu waxaa u sugnaaday waraa'ahu hortiisa waxaa ugu sugnaaday fii basiidil ardi arlada dusheeda waxaa ugu sugnaaday awtaanun meelo kalu dego ha waa kaa ilaahay leh waman yakhruj mi- eh, ilahay wuxuu leeyahy waman yuhaajir fii sabiillah bal aayaddaa u fiirsada ninka ilaahay darti u hijrooda yajid fi lardi muraaqaman kathiira arlada uu u hijrooday ay- eh, wuxuu ka heli doonaa khayr badan buu ilahay yidhi. ilaahay dartii ninka u hijrooday ilaahay baa u ballanqaaday inaanu inaanu waxa weeyaan guul daraysan waman yuhaajir fii sabiili illahi yajid fi lardi muraaqaman kathiira ilahay wuxuu yihi waman yakhruj min beytihi muhaajiran ila allahi warasuulihi ninka intuu ilaahay darti u hijroodo beledkiis uu lagu dhibay iyo meeshuu diin ku shacaairtiisa ku muursan kari waaye cibaad ilaahay ku caabudi kari waaye ka taga uma yudriku lmowta deedna geeriyii soo gaadho intaanu meeshii soo gaadhin ama markuu ima geeriy waxa weeyaan qabato faqad waqaca ajruhu cala allahi alla ila muu khasaarinay ilaahay agtiisa ajar weyne u yaala ya marka marna khasraan ma tihid soo ma marna khasraan ma tihid ah ayib Mhm. ilaahay wuxu uhi wa kaana allahu gafuuran raxiima waayahay wuxuu ihi sheekhu wayaa akha shaybi wayaa akha shaybi kii cirada u saaxiibka ahaayow low low naasaxta haddaad u nasteexayso hadalka beydka hore weynu fahnay soo ma fakam taqadama imisaa ka hor imisuu ka horreeyey qabla shaybi ah, waxa weeyaan ciroolaha imisuu ka horreeyey shubaanun dhallinyaro imisaa dhallinyaro ka horreysay waxa weeyaan ciroole ama imisay cira ka ho- imisaa imisay dhallinyaro ka horreysay ciro labada macno waxaan baray wayaa akha shaybi waxa weeyaan waa kii u saaxiibka ahaa maxaa dhahaa shab- een, een, ciradow low eeg- iyo iyo da-dow low naasaxta nafsaka haddaad naftaada u samafasho lam yakun umuu sugnaadeen imcaanun ku talax tag limidlika adiga oo kale filadaati macmacaanka uu ku talax tago adduunyo maad isku ilowdeeno waxa weeyaan waad ka tashan lahayd maadaama aad aragtay in digniin lagu dhiibay ilaahay qur-aanka waxa uu ku yidhi markay yidhaaheen allamaa dibna loo celiyo dadkii geeridu ay isugu timi waxa weeyaan ilahay wuxuu ku yidhi miyaanaan idiin digin oo waxa weeyaan aan xujadii rususheedii idiin iman wajaakum nnadiiru faduuquu famaa lidaalimiina min nasiir nadiirka laba macno lagu fasiray wajaakum nadiiru midiga miyaanu idiin imanoo nebi maxamed xaq idin soo gaadhsiino rusushii idiin imaninoo xaqi idiin sheegin deedna aanaynu diidin oo kufriin ama aanaydun waxa weeyaan caasiyin hadda ma aragta wajaakum nadir waxaa kaloo lagu fasiray miyaanu ilaahay calaamad jirhkaaga kaaga muujin da-daada tilmaamaysa oo aanad waxba ku qaadan waayin oo maxay ah inad jir inaad waxa weeyaan madaxaaga ciroobo tamartaadii isgabto talax gabto dhallinyaranimadii aad weydo waxa weeyaan dib aad u noqoto oo gabo kuu yimaado miyaanaanu sidaa ku ku yeelin saa ogeeda nebigu wuxuu uhi ninka ilaahay uu lixdan sano jir siiyo waa loo cudur daaray saa ogeed ba nebigu wuxu uhi ummadayda badankeedu acmaaru ummatii maa bayna sitiin ila sabciin waxa weeyaan acmaarta ummadaydu waxay u dhaxeeyaan waxa weeyaan lixdan ilaa toddobaatan lixdan ilaa toddobaatan cidda dhaafaysaana way yartay bu nebigu alay isalaatu wasalaam cidda dhaafaysaana way yartay ee ummadayda ka mid haalibkoodu intaas labadaa inta udhaxaysay dhintaan wa wa aqaluhum man yujaawizu dalik sheekh albani xadiiska markuu takhriijinayay kutubta qaarkood mid kamid a ayaa wuxuu yihi wa ana miman min alaqali hada waxaan ka mid ahay kuwa nebigu uu yidhi in yar baa dhaafaysa lixdanka ama toddobaatanka anaa kamida buu ihi siddeetan iyo samtig baan marayaa buu ihi waxa weeyaan quwadayda iyo awoodayda iyo inta uu ilaahay maanta i siiyena dhallinyaronimadaydi maantaan ka awood badanay buuhi sunnadu ilahay ku xifdiy iyo diintuu nusraynaya soo maad garan markaa qaliilku nebigu sheegay anaa kamida buuhi ma aragta hadda marka hays odhanin lixdan iyo toddobaatan baad gaadhaysaa haddaad saba gaadho ogow inaad hadhowto cudurdaar lagu dhameeyey waa kaa sheekhu saa kuleh waa kaa kule sheekhu adoo kale kumay cuntateen inaad maalinba tatabucdo cuntada ta ugu fiican ee waxa weeyaan aan laga daba dhufanin meeshay ka dhacayso ama ay taallo inaad daydado meladaadka adduunya aad raacraacdo dabagasha kumay cuntateena waxa ay ahayd xaqaagu inaad diyaargarowdo sidaasay ahayd waajibkaagu wayaa khashaybi low naasaxta nafsaka haddaad naftaada waanin lahayd aad u turi lahayd lam yakunuu muu sugnaadeen limidlika adigoo kale fi ladaati macmacaanka adduunya iyo tatabuciisa imcaanun talax tagu muu sugnaadeen inuu ku talax tago xaqba umuu yeesheen habi shabiibata bar hadda hadalkana u fiirso habi shabiibata tubdi cudra saaxibiha waxaa kaloo beytkaas uu sheekhu kaga digayaa hore adigoo kale oo lixdan soo gaadhay ama konton soo gaadhay ama ku socdaa waxa weeyaan maaha inaad intaa ilaahay caasido adoo da-daasa oo aad adduunyo macaasideeda kolba dhinac u raacraacdo may ku cuntateen sheekh wuxuu ihi habi shabiibata dhallinyarta ka soo qaad tubdi inay muujiso ama ka tag tubdi ha muujiso cudra saaxibiha ninka dhallinyartahay waaba macduuro isaga waxbaa riixaye eh oo waxaa riixaysa shahwo ka qaalib ah iyo waxa weeyaan degdeg iyo cajalo iyo waaya aragnimo la-aan ayaa riixaysa maa cudru ashyaba oday gadhcadaada ah oo waayeel ah oo waxa weeyaan cudurkii muxuu yahay oo yastahwiihi uu ka waageertay shaydaanu shaydaan nin waayeeloo shaydaan ka mwaageertay oo gadhcadda ah muxuu cudurdaarki yahay buuhi sheekhu war ninka dhallinyarta waxaa laleeyahy waa dhallinyaro a nin dhallinyaraha intuu geed ka booduu tale ka boodaa bay soomaali leeyihin ma garata ya ninka dhallinyarta waayo arag maaha waxa weeyaan dhallinyaranimadu cajalo badan bay leedahay dhallinyaranimadu iyo futuwada ku sugan iyo awoodda ku sugani waxay leedahay inay qaalib ka noqoto shahwadu ay ka qaalib noqoto ya laakiin nin talax gabay oo garhcadaaday oo waayeel ah oo macsiyo samaynaya ma waxaa la odhanaya cajala haysa iyo waay aragnimo la-aan ya ma waxaa la odhanayaa waxa weeyaan shahwadu waxa weeyaan difaaci kari waaye oo macsiyada ka qaalib noqotay way ha way ka qaalib noqon kartaa laakiin haalib uma aha saasi haalib uma aha saasi sidaa awgeed waa ku ceeb sidaa awgeed baa nebigu alayhi nabigeenu caleyhi salaatu wasalaam hadal cajiib uu sheegay wuxuu nebigu sheegay sala allahu caleyh wasalam nebigu wuxuu yihi saddex ilaahay halaaatun lan yanduru llahu ilayhim walaa yukalimuhum walaa yuzakiihim walahum cadaabun alim saddex ilaahay xag il naxariisad kuma eego lamana hadlo mana dahiro cadaab aliibanay leeyihin saddexda waxaa ka mid ahaa nin mana sheegtay intuu sadaqa bixiyey waxaa ka mid ah mid faqiir ahoo gararhow taagan oo kibraaniya oo maxaad ku kibirtaa adaa dabadaa oraran maraya yah waxa weeyaan waxay ku tusinaysaa khuluq damiima ayuu ku dhaqmaya kibirkuna waa sife ilahay uu iska leeyahay nebigu wuxuu ihi waxa ka saddexaad waxa weeyaan waa oday weyn oo waayeeloo zaniya muxuu dembiga intaa le ku mutay wuxuu ku mutay dee wax loogu cuduraan jirin cajalo way kasoo dhammaatay waayo aragnimo wuu ka dhergay waxa weeyaan shahwad iyo futuwo yacni qaalib ka noqotaa ma hayo sidaa ogeed baa waxa u geeya waxa weeyaan baynu culimadu yidhaaheen nin weyn oo zinaysanaya haddaad aragto garhcadaade zaniya haddaad aragto waxa u geeya akhlaaq xuma yidhaheen akhlaaq xuma halkaa dhigtay maaha cajalo iyo dhalinyaro ma halkaa dhigtay saasaa sharciga xaaladaa loo geeyey oo ninkii dhalinyartaa looga farqiyey waay xataa dee farqi kalea laga farqiyeyoo ninkii aan xaas hore soo marina zinaystay ee muslim ee zinadu ka dhacday dhalinyaro ah maxaa la yidhi de waxaa la yidhi hala jeldiyo ninkii guri xaas soo maray ee waxa weyaan cidu cafaaf oo ku dhowrsado haystayna waxaa la yidhi hala rajmiyo markaa waa u fiirso habishabiibata war dhalinyaronimada da ka soo qaad tubdi inay muujiso cudura saaxiiba waa bal ninka dhalinyarta haba loo cudur daaro maa cudura ashyaba war waa maxay garcadaade waayeela cudurkii oo cudurdaarkii oo yastahwiihii uu ka waageeranaayo shaydaanun ibliis uu ka waageeranayo muxuu yihi cudurkii wuxuu yihi sheekhu kullu dunuubi sheekhu wuxuu ka baqay in dadka qaarkood ay ya-si qaadaanay dhahaan wallahi niyo de xaaladii waba dhanaanaatayo waxa weeyaan haddii halkaa la maraayo dee waa waxa weeyaan wax noo hadhay ma jiraan sheekh wuxuu uhi kullu dunuubi dembi dhammaantii dulmi noqoya ya macsiyo kale noqoya kiibe iyo namiimo noqoya waxa weeyaan war la kala naqliyo noqoya waxaan soo sheegay oo dhan ee dunuub ahaa ee xumaan ahaayee aan kaaga digay dhammaantood ya iyo kuwo kaleba fa ina allaha ilaahay yakfiruhaa isagaa dhaafayo laakiin goormuu dhaafaya in shayacal mar a haddii qofka uu qofka uu uu weheliyo ikhlaasun baraxtir iyo iimaan iimaan qofka haddii uu iimaan iyo ikhlaas haysto oo uu labadaa ku sifaysanyo qof muslima uu yahay ilaahay dartiina ay towbadaasi ka tahay ilaahay uu dunuubtii ka toobad keeno wax allaala wixii dembigaad samaysay ilaahay waa kuu dembi dhaafaya in ilaahay waxa uu yidhi waxa weeyaan qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim waxaad ku tiraa baa ladhi addoommadaydiiyow hadeeg dad caasinaya ilaahay ayuu wuxuu ugu baaqayaa biraxmatihi yaa cibaadi addoommadaydiiyow yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim addoomadaydii nafahayga nafahooda ku gabood falayow laa taqnatuu min raxmat illahi ilahay naxariistiisa ha ka quusanina leesh ina allaha ilaahay yakfiru waa dhaafaa addunuuba dembiyada jamiican dhammaanteed ilahay waa dhaafaa bu ilahi walihaada sharciga waxaa ku soo arooray inuu ilaahay jala wacalaa yidhi yaa bna aadam low aataytanii biquraabi alardi khataayaa uma istakfartanii lakafartu laka walaa ubaali haddaad ina aadanow iila timaado dhulka muggii oo dembi ah oo aad i dembi dhaaf weydiisato toobad keento ood ilaahay u soo noqoto ilaahay waa kuu dembi dhaafayaa buu ku yidhi towbadaasina ay kaa tahay ikhlaas ilaahayna nin rumaysan aad tahay oo gaal aanad ahayn waxa weeyaanoo gaalnimo aanad ku sugnayn ilahay waa kaa aqbalaya hada min raxmat illahi caza wajal ina allaha yakfiru dunuuba jamiican waxaa ilaahay raxmaddiisa ka mid a in addoonku dembi kasta oo aanu ka toobadkeenin oo uu ku dhinto oo aan gaalnimo iyo shirki ahayn ilaahay haddii ilaahay uu dhaafo ilaahay haddii uu doono waa u dhaafaya naxariistiisa ilahay wuxuu yihi ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaau bu ilah yidhi gaalnimo waxaan ka ahayn qofka ku dhinta ilaahay waa u dhaafayaa ciddii uu doono bu ilahay yidhi ciddii doonana wuu ka soo jarayaa laakiin qof gaalnimo wax ka yar ku dhintay haddii xataa laga soo jara naarta ku waari maayo hada min raxmat illah caza wajal marka sheekh wuxuu ku leeyahy haquusaninoo hays odhanin wallaahi meel adag bay kula gaadhay ha ilahay muxuu qur-aan ku yihi laa taqnatu min raxmat illah waxaa qur-aan ku sugan waman yaqnatu min raxmati rabbihi ila daaluun ibliis baa dadka silaaxa uu adeegsada waxaa ka mid ah in qofka uu ka quusiyo naxariista ilah u haa almaadigaha muxuu ilah kaa kugu falaya walla ma ninkaaga waxaa sameeyaa waar orod ka carar meesha nin qoyna biyo iskama dhawro iska dabaalo ka dhereg ya kolley baa dheg iyo dhawan baa lagu fujinaya jahanamaad gelaysaayo waxa weeyaan raja kuma taalo ilaahay toobadaada wax kuma falaye yaan un lagaaga sheekaynine soo dhame macsiyada waman yaqnatu min raxmati rabbihi ila daaluun marka sheekh wuxuu yihi dhammaan ilaahay dunuubta waa dhaafa marka waa sidaas wuxuu inagu boorinaya inaad toobad keento oo lasoo noqdo oo lagu dadaalo towbadda oo aanu qofka muslimka ahi dembi markuu galo aanu islan waa toobad keeni doonta saa awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku yihi afalaa yatuubuuna ila allahi wayastakfiruuna war maa ilaahay u toobad keentaan ilahay albaabadiisu waa furan yihiin naxariisiisu waa badan tahay waxa weeyaan cid walba dembigeeda ilahay waa dhaafaa qunuudka iska daayo ilahay usoo noqda buu yihi walihada nebigu wuxuu sheegay ilahay inuu addoonkiisa ku farxo toobadiisa si aan waxba loogu farxin waxa uu nebigu sheegay sal allahu alay wasalam habeenkii dembiga dhaca inuu ilaahay maalintii dhaa yidhaahdo waxa weeyaan aroortii ama maalintii u yidhahdo war yaa ka dembi dhaaf weydiisanayanu dembi dhaafa maalintii ee waxa weeyaan maalintii ka dhacana inuu ilaahay habeenkii yidhahdo war yaa sha maalinta dembi sameeyey oo aan dembigu dhaafa ilaahay albaabadiisa toobada waa maftuux marka intaan la xidhin oo aan waxa weeyaan aan lagaa xidhin ama naftaadu aanay xaalad gaadhin aan toobad laga aqbalin waa inu qofka toobad keeno nacam wuxuu yidhi sheekhu masale cajiib halkana sheegaya wa kullu kasrin nuqsaan kasta fa ina diina diin baa yajburuhu kaba nuqsaan kasta oo kugu sugan diintaadu haddii ay kuu badbaado waxba kuma yeelayso haddaad faqiir tahay laakiin diin leedahay ya haddaad mid xubnihiisa qaarkii la tahay laakiin aad diin ladahay haddaad xanuunsanay cafan laakiin aad waxa weeyaan qof diin la tahay haddii waxa weeyaan aad tahay yani waxa weeyaan mid qabiilka uu ka dhashay la yaso laakiin ilaahay agtiisa aan ku yasnayn ee ilaahay agtiisa sharaf ku lahoo waxa weeyaan diintiisa ku quman nuqsaan kasta oo qof ku sugan hadduu diin leeyay diintiisa kabta walihaada waxaa dhacday in cumar khadaam ninu yimi deedna uu ku yirhi yaad kaga timi magaalo heblaayo markaasuu hi hebel magaalo heblaayana hebel magaalo heblaayana hebel hebel nimankii la yidhi waa lagaga yimi wuu dib u waraysa dhammaantood addoomay noqdeen markaasuu cumar wuxu hi waraa dheh cid xorood magaalooyinkii madax uga dhigta miyaad weyday markaasuu nin cumar wuxuu nimankii baa looga warramay marka inay culimo yihiin dad ahlulcilmiya yihiin dad ahluxadiisa yihiin dad ahlu sunna yihiin markaasuu yihi nabiga waxaan ka maqlay isagoo leh ina allaha yarfacu bi hada alqur'aani aqwaaman wa yadacu bihi aakhariin ilaahay qur-aankaa dad buu ku sharfaa oo manaasilo dhaadheer ku geeya wa yadacu bihi aakhariina kuwo kalena ilaahay waa ku duleeya marka sharafi iyo quruxi iyo xarago waa diin hodantinimo iyo qaninimo iyo waxa weeyaan raganimo waa inaad diin yeelato oo qof diin la aada noqoto haddaad diin haysato wax kaama qani ma jiro wuxuu yihi sheekhu wamaa likasri qanaati diini diinta rumxigii iyo leebkii qanaat waa leebka wamaa likasri qanaati diini yacni rumxigii iyo leebkii diinta iyo jabitaankiisa uu jabana jubraanun wax kabaa ma jiro haddii wax kasta laguu siiyo laakiin diin la-aan aad tahay oo aanad waxa weeyaan faasiq aad tahay ama kaafir aad tahay waxba kuuma hadhin sharafi kuuma taalla meesha soo xaqiiqa jirta maa xaqiiqa jirta qofku hadduu wax kasta haysto laakiin uu faasiq yahay qof ilaahay caasiyu yahay dee ilahay agtiisa karaamo kuma laha addoommadana agtooda karaamo kuma laha marka waxa weeyaan diintaada waa ra-sumaaleh maalinta ay isa soo taagto inaad diintaada ka tagto iyo inaad wax kale ka tagto diintaada ku mintid waxaad ka tagtaa waxa kale ka tag leanno diintu waa ra-sumaal aan waxba kuu bedelaynin warka waa fahnayn soo ma ikhwaani nin baa hadalkaa si kale u cabiray wuxuu yidhi likulli shayin idaa dayactahu ciwadun shay kastaaba markaad dayacdo wax aad ku bedelataad helaysaa walaysa lilaahi in dayacta min ciwadin laakiin ilaahay wax kaaga bedel noqonaya haddaad la colowdo oo aad ilaahay sharcigiisii ka tagto wax kaaga bedel noqonaya ma jiro marka waa sidaas marka waa in taqwada iyo alla kacabsiga iyo diinta iyo dhaqanka lagu dadaalo intaanan akrinin labadaa beda ugu dambeeya hadalka hore kullu dunuubi fa ina allaha yakfiruha nuqto yar baa ku sugan ina allaha yakfiru soo aayad qur-aana maaha qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu laa asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illahi ina allaha yakfiru intaasi waa qidcad ka mid ah aayad qur-aana culamada qaarkood waxay dhahen ma banaan tahay in la geliyo qur-aanka gabayga in la geliyo oo gabayga lagu jarjaro aayaadka qur-aanka ma banaanta ama gaba amba lagu gabyaba qur-aanka culamada qaarkood waxay dhhen ma banaano sababtaana u banaaneyn ilahay qur-aanka wuxuu ka anfiyey inuu shicir noqdo ilahi wuxu uhi wamaa callamnaahu shicra wamaa yanbagii lahu qur-aanku gabay maaha gabay inuu noqdona uma cuntama bu ilaha yihi ilaahay qur-aanka shucarada waaba lagu dhaleeceeyey ilahi wuxu uhi washucaraau yatabicuhum lqaawun alam tara anahum fii kulli waadin yahimuun shucarada kuwa gabiya ha kuwa lunsan baa daba dhaqaaqa buu ilahay yidhi oo u sacabiyo oo u sacabatuma de haddii kuwii raacay way lunsan yihin la yidhi kala raacayna wuu lunsan yahay isna soo ma washucaraau yatabicuhum lqaawun alam tara anahum fii kulli waadin yahimuun buu ilahay yidhi miyaanad arag inay meel walba iska dabaalanayaan a mid faajiruu ammaanaya ha dumar buu sifaynayaa waxa weeyaan been buu sheegayaa xooluu ku rabaa haddama garata isagu wuxuu un rabaa meeshuu xoogaaga u cuni lahaa kasoo ridan lahaa alam tara anahum fii kulli waadin yahimuuna meel walba way dabaalanayaan bu ilaha yidhi marka miyay banaantay in qur-aankii saa shicir looga dhigo culimada qaar baa yihi may ma banaana culimada qaarkoodna waxay dhan may qur-aanka shicirka la leeyahay qur-aanku shicir maaha shicirku wuxuu leeyahay wasni iyo kaafiyo anuu de ma shaacir ma ihiye laakiin af soomaali ba u sheegi jiray nimanka shucarada ah shicirku wuxuu leeyahay sar la saaruu leeyahay shicirku waa kalaam mawsuuna ah oo maqsuud bihi shicru shicir loola qasdiyey kaasi qur-aanku dee mawsuunna maaha awsaan iyo qawaafina maaha ka laga anfinaya qur-aanka waa kaas laakiin in qur-aankii isagoo qofku dad doonaya inuu waxa weeyaan maqsad fiican u wata inuu aayaadkii qur-aankaa maqaatic kamida ku guro shicirkii wax dhibi kuma sugna bay idhahay oo waa maxay wax dhibi kuma sugna maadaama qofku maqsad fiican u isticmaalayo sidaa ogeed iska ilaali walaalo inaad qur-aanka maqsad xun u caas meel aan booskiisi ahayn dhigto waxaa laga yabaa inaad istahay qof wax ka iibso deedna ay isku fahmi weydaan deedna ad tira warrin hagaadhe maxaynu u murmaynaa lakum diinukum waliya diin ina kala kaxeenniyo dee adeer lakum diinukum waliya diin halkaa ma gasho mana qabato hadda ma garate a mana qabato sidaa awgeed waxa weeyaan kita qur-aanka in sown oo la ilaaliyo oo la ixtiraamo weeye laakiin hadduu qofku maqsad fiican iyo macno wanaagsan iyo wacdi iyo sunne iyo diin uu ugu baaqayo dee kaasoo kale waa inuu noqdaa shicirku soo saa maaha sidaa awgeed baa cumar khataab ayaa wuxuu soo galay masjidka masjidnabawiga isagoo xasaan ka dhex gabaya markaasu waariga kala baxa masaajidka markaasu xasanad saawe uri midkaa khayr badan isagoo dhex jooga ayaan ka gabiyey war kale ii sheeg a nabi maxamed oo joogaan ah sheekh oo halkan ka gabiyey ha war kale ii sheeg wax kale igu qabso saa awgeed baa nabigu wuxuu ihi ina min ashicri la xikma min ashicri xikma shicirka xikmad baa kamida bu nabigu alay salatu slam miyana xikam ahayn tani taaga shicirku hadduu mid diin iyo islaamnimo loogu nusraynayo waa maxmuud sidaa ogeed ba ilahay aayadda qur-aanka uga soo reebay washucaraau yatabicuhum lqaawun alam tara anahum fii kulli waadin yahimuun ila aladiina aamanuu bu ilahay wacamiluu saalixaati wadakaru llaha kaiira kuwii ilaahay rumeeyey ee shucarada ahaa ee waxa weeyaan saalixiinta ahaa ee diintii iyo islaamkii ku difaacay shicirkoodii kuwaas shicirkoodi waa maxmuud sidaa ogeed baynu xasaan wax yar ka sheegi doonaa bal hadda dhegeysan ninkan caalimkahi wuxuu ihi ystawjib alcafwa alfataa ida اctaraf wa taaba mima qad janaahu wاqtaraf liqowlihi qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfar lahum ma qad salaf aayaddii ayuu laba shadri oo beyda ka dhigay macnaheeduna wax weeye hadduu addoon ama nin dhalinyaro ahi ama qof muslimahoo dembi galay dembigii qirto wixii uu galayna ka soo noqdo wuu ilaahay wuu ka aqbalayaa buuri liqowlihi waxaa u daliila hadalkuu ilahay yihi qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfar lahum ma qad salaf haddaad toobad keentaan wixii horaba ilahay waa idin dhaafay waa ta la sheegay caalim kalena laga sheegay inuu yihi yaa rabbi anta alkariimu wadanbu minii cadiimu qad qulta xaqa wasidqa waqawluka almustaqiimu nabi cibaadii anii ana algafuur raxiimu aragta hadda nabi cibaadii ani ana algafuur raxiim markaas sidaas weeye sheekhu wuxuu yihi khudhaa qaado manduumadan iyo tixdan iga aqbal sawaa'ira amhaalin xaalo ay tahay maxaan idhaahayey dheemanno waxa weeyaan maahmaaha ah oo muhadabatin la shaandheeyey oo fiihaa ay ku sugan tahay tibyaanu fiiha fiihaa waxaa ku sugan tibyaanun caddayn ayaa liman yabtaqi tibyaana ama waxaa tiraa fiihaa waxaa ugu sugan liman yabtaqi tibyaana ninkii caddayn iyo talo iyo waano doonaya waxaa ugu sugan tibyaanun caddayn baa ugu sugan wuxuu ku yihi walaal taladaydaa qaado waanooyin baan ku siiyey durar qaaliya ay ku jiraan oo waxa weeyaan dheemanna ah oo aan hufay oo aan in badan waxa weeyaan kala shaandheeyey oo ciddii ku waana qaadanaysaa inay ku waantooda ay tahay waa runtii qasiidadani maxaasin aad u badan bay lahayd alfaadeeda oo fudud xifdigooda oo fudud macnaha ay sido oo ballaadhan yah waxa weeyaan madmuunka iyo hadalku waxa uu koobsanayo oo waxa weeyaan ah xikmad gobo ah waxyaabaha ay ahlucilmiga qaarkood yidhahan qasiidana way koobsatay waxaa kamid ah waxay yidhaheen sida sida nimanka aynu sheegnay qasiidadan kumuu googoynin sheekhu aayado qur-aanah laakiin aayado iyo axaadiis intuu isu ururiyey iyo tajaarib iyo waayo aragnimo wixii sharciga waxa weeyaan uu ka rumeeyey ayuu ku ayu ayuu ku guray meesha a soomaalida waxay dhahaan warniyo hadalka fare badan iga daayo warka dhaydiisa io dhiib a soomaalidu waxay idhaahdaan hebel waxa weye war waxaanu rabnaa hadalka gobodiisaanu rabnaa gunta iyo gunaanadkiisaanu rabnaa ma aragti waxa weeyaan waa taas saasuu kuu sheegaya sheekhu khudhaa qaado sawaa'ira amhaalin xaalo ay tahay maahmaayo iyo hadallo waxa weeyaan saa'ir noqday oo durar iyo waxa weeyaan dheemanna ah muhadabatan xaala ay tahay amsaashaasi oo muhadabatan dheh muhadabatan la kala shaandheeyey fiihaa waxa ku sugan fiihaa buu ku sugnaaday liman yabtaki tibyaana ninkii doonaya caddayn iyo waano iyo waxa weeyaan murti tibyaanun baa ugu sugnaaday maa dara muu dhibin buu sheekhu yidhi xasaanahaa keedii ku gebiyey muu dhibin watabcu walxaal adabcu waxa weeyaan maxaa dhaha dhaladku haa wadabcu walxaal wadabcu dhaladku saa'iquhaa tixdan cidda tirisay uu yahay ama ka keenay oo curiyey uu yahay muu dhibin in lam yasuqahaa haddii aanu tixin qariicu shicri qariicu shicri ninkii warka toosnaa ee xasaano xasaan ahaa sheekh wuxuu ku leeyahay tixdaa gabayga ee xikamka iyo murtida iyo waxa weeyaan wanaagga koobsatay ceeb kuma aha ninka ku gebiyey ee isagu curiyey isagaasi sheegaya ee ay qariixadiisu keentay isaga oo waxa weeyaan dhaladnimo uu ugu gebiyey iskumaan kalifin buu leeyahy wadabcu saayuqa wuxuu leeyahay baashu dhalad bay ii tahayo waxa weeyaan iskama yeelyeelaye gabayga nin nin yaqaan baan ahay waxaa kaloo ay culimada qaarkood ku fasiraan wadabcu saa'iquhaa mawaaqif aan la kulmay ayuunbaa iga keentaye maanu qastinoo maan odhan waxa shicirka gabaygu wuxuu leeyahy baa la yidhi ninka gabayaagii siduu meel isaga fadhiyunbaa hal mawqif soo hormarayaayo wuxuunbaa kusoo duxanaya dabadeed dabadunbuu qabsanayaa gabay bal dadka qaarkood waxay ku leeyihiin ragga qaarkood waxay ku leeyihin gabayaaga waxay ku leeyihiin mawqif qof soo mara qof iska aan de gabayba lagu aqoon ayaa mawqif soo maraya mar allaala markuu mawqifkaasi soo maro ayuunbuu ninkii wuu fatahaya gabowda waa qabsanaya marka wuxuu leeyahy sheekhu warniyo bahasha xaalkeedu waa sidaase laakiin inaanu ninka tiriyey xasaan ibnu thaabit ahayn gabayaagii nebiga ahayne ninkii gabay looga hadhay ma ihi buu leeyay laakiin ogow waxa weeyaan gabayaab aan ahay ma fahantay laakiin ku odhan maayo sheegan maayo inaana inaanan gabay laygaga daba dhufanne ceeb bahasha ha uga dhigin inaanu xasaan tirinin bahasha ceeb ha uga dhigin inaanu xasaan tirinin miskiin mutawaadicaa tiriyey mutaahir oon saxaabadii nebiga ka mid ahayn xasaan aan waxba ka gaaraynin tawaaduc buu saa u leeyahy sheekhu weligoodba ahlulcilmigu iyo sunnadu naftooda way xaqiraan haddaad bahasha bilig la tidhaahdo ood isu malaysa inaad dadka ka sarrayso ibliis unba xaggan kaaga qabana wuxuu kaodhan alla adiga aha ma cid kula midaa jirta laa ilaaha illa allah dadka waxaa soo hadhay waxa weeyaan waa waxba yahay si aawood qofku nebigu wuxu uhi ma haddaad doonaysa inuu ilaahay ku rafciyo tawaaduc ogow maa tawaadaca lilahi axadun ilaa rafacaha bu nebigu sal sl ilaahay qof isumuu dhul dhigin ilaa ilaahay wuu rafciyey si awgeed baa salafka qaarkood waxay idhaaheen ceebtooda ayay aada ugu dadaali jireen wuxuu yidhi cuyuubii in sa'alta biha kathiiru wayu nnaasi laysa lahu cuyuubu walilinsani daahiru ma taraahu walilinsani daahiru ma taraahu ma yaraahu ha walilinsani daahiru ma yaraahu walaysa calayhi ma tukfi lguyuubu yajuruuna aduyuula cala almakhaazi waqad muli'at min algishi ljuyuubu wuxuu yidhi cuyuubii in sa'alta biha kathiiru niya ruma kuu sheega haddaad ceebtayda i weydiiso walle wax iga ceeb badani ma jiraan walina waayu nnaasi laysa lahu cuyuubun oo ni yaan ceeb lahayn insaanka aan ceeb lahayn waa kuma miyuu jira ma jiro walilinsaani daahiru maa yaraahu dadka waxaad kula dhaqantaa wixii kaaga muuqda dadka ha fatashino intaad u qaadato bahalkii mashkax ya ha fatashin dadka walilinsaani daahiru maa yaraahu walaysa calayhi maa tukfi lquyuub dee laguma dirsanin daruuraha waxa hoostooda ku jiray daruuru ku gudban yihiin kasoo waran cidinkuma odhan ilahayna kuguma kelifin marka waxa ay salafka odhan jireen xasan xasan xasan albasri buu nin u yimi markaasuu kuhi ninka hebel baa kuxamaniyo saay saay saas ku kuri markaasuu intuu koosara timir halkan kasoo qaadiy waxaad ku tiraa ugeeg koosaradan timirto waxaad ku tiraa walaa ilahay khayr ha ku siiyo waxaan maqlay oo isoo gaadhay xasanaadkaaga barhkeed inaad siisay marka waxaan jeclaaday inaan kaaga abaal celiye timirtaa qaado haddama garat raggi raggaa saas ahayd waxaa laga sheegay cabdillahi bin cumar khataab maalintan cid maalintuu cid xanto intuu meel fadhiisto inuu kun jeer iyo ka badan odhan jiray subxana allahi walxamdulilah walaa ilaha illa wallahu akbar war cumar cabdillahi maxaa ku helay ni maanta dembi baan galayoo si aan inta yara ilaahay aanaga dhigtay aakhira layga qaadin haddii layga aqbalaba ayaan waxaan samaynayaa intii ninkaa la siin lahaa baan dhigayaa buu odhan jiray intii ninkaa la siin lahaa baan sii dhigaya waa baanaankan ka sheekeynaya habeenka dhaweyda xasaan ibnu thaabit radia allahu canhu abulwaliid waxa weeye wuxaa ka mid ahaa raggii nebi maxamed afkooda ku difaacay ee diintan islaamka afka iyo adinkaba ugu nusreeyey ee nebiga sala allahu calayhi wasalam gaale ka riday ee nebigu yihi afkaaga caana lagu qabay boqol iyo labaatan sana u jiray lixdan sanana gaal buu ahaa lixdanna lamidana muslim buu ahaa xasan mutaabi radi allahu tacala canhu saxaabigaasi nabiga sala allahu aleyh wasalam siduu u difaacay wuxuu soo gaaray inuu nebi maxamed yidhaaha sala allahu aleyh wasalam sida muslim iyo keyrkii ku sugan ina ruuxa alqudusi laa yazaalu yu-ayiduk walee malaku jibriil waa ku ayidayaayo wuu ku garab taagan yahay waa kugu garab jiraa nimanka weerar oo afka kaga ciilbaxa maa naafaxta ina ruuxa alqudusi laa yazaalu yu-ayiduk maa naafaxta can illahi warasuulih intaad ilaah iyo rasuulkiisa difaacayso malaku jibriil waa kugu gargaaraya buu nebigu alayh isalaatu wasalaam waxaa jira hadal ka xun seefta hadal ka xun in in dhig lagaaga keeno hadal ka xun baa jira xasaan afkiisuu ku ciil baxay oo uu gaalo kaga ciil baxay waxa kaluu kaga ciil baxay adinkiisa iyo gacantiisu nebiga uu ku difaacay wa qaala canhu nebigu wuxuu ku yihi markuu quraysh inta quraysh baa soo gabayday markaasuu nebigu yihi xasaana u jawaab deedna xasaan baa u jawaabay oo quraysh baa shib tiri shib somalida waxay tiraa hebel hebel buu u gebiyo wuu ku aamusiyey warkii waa la waayey ma garate marka markuu aamusiye buu nebigu wuxuu yidhi haajihi haajahum xasaanu xasaan baa afwaajiyey buu nebigu alayh isalaatu wasalaam oo albaabada u xidhay fashafaa washtafaa waana ku filaaday waanu argosay buu nebigu alayh salatu wasalaam saxaabigaa waxaa ka mid ahaa ammaantuu nebiga ammaanay shicirkiisa wax kamid maqashiinaya wuxuu yidhi nbig wuxuu yidhi saxaabigaasi isagoo u jawaabaya nimankii nebiga cahayay hajawta muxamadan faajabtu canhu wa cinda allahi fi daka aljazaau hajawta muxamadan baran xaniifan rasuula allahi shiimatuhu lwafaau faina abii wawaaliduhu wa cirdi licirdi muxamadin minkum wiqaau wuxuu yihi nebi maxamed baad afka la gashay laakiin anaa kuu jawaabaya i dhegayso ilaahay baanan ajar kaga doonayaa warkaas maxamed lacag ima siinin ma odhan oo nimanka iga celi lakiin ilahay baan ajarkaga doonaya hajawta muxamedan nebi maxamed baad aflagaadaysa afka la gashay baran xaalow yahay samafale xaniifan toosan rasuulallahi rasuulkii ilaahay baad afka la gashay shiimatuhu lwafaau ma ballan buriyo oo dadka mu'aamaraadka ka shaqeeya maahae mid wefi badan oo xataa gaaladii uu la dagaalamayay ballankoodii iyo wacdigoodii u oofiyey weeye ama idinka ikhwaanu lkiradati walkhanaasiiri iyo wax lamidaa tihiinoo ballan weligiin iyo allihiin idinkuma aaminin fa ina abii aabbahay iyo wa waaliduhu waalidkii iyo wa cirdii naftaydu licirdi muxamadin nebi maxamed naftiisay wiqaa-un u tahay maxaa dhahaye gaashaan minkum idinka aan idinkaga ilaalinay ma aragtaad faina abii wawaaliduhu wa cirdii licirdi muxamadi minkum waqaw mar kale wuxuu yihi waaxsana minka lam tarahu waaxsana minka lam tara qatu cayni waajmala minka lam talid الnisaau khuliqta mubara'an min kuli caybin kaanaka qad khulita kamaa tashaau wuxuu yihi wallaahi ishaydumay qabanin cid kaa qurux badan iyo cid kaa dhaqan wanaagsan toonna weligay ma arag khuliqta waa lagu abuuray nebi maxamed oo mubara'an min kulli caybin xalaatay ceeb dhammaanteed waa lagaa tirtira oo waxa weeyaan ma tihid oo ma geydid kaannaka qad khuliqta kamaa tashaau waxaad moodaa sidii aad rabtay in lagu abuuray ah gabayadiisu yaa beli sanad kasta iyo zaman kastana waxaa jira rag afkooda kitaabka iyo sunnada ku difaaca oo waxa weeyaan ka kaga ciilbaxa ayaa jira samaad garan kolley raggan anigu aqaane nebiga aadka u difaacay cashmaawi nin la dhaha baa kamid a cabdiraxmaan alcashmaawi sacuudi arabiya degan ma garatay waxa weeyaan markaa waa in waa waa inaad saa u ogaatid haddii ilaahay afku siiyey afkaaga diintaada ugu nusre haddii ilaahay awood ku siiyeyna awooddaada diintaada ugu nusre haddii ilaahay xoolo ku siiyeyna xoolahaaga diintaada ugu nusre ya hadda ma garatay waay halkaa waxaa ku dhammaatay manduumadii qiimaa badnayd ee durarka iyo murtida iyo waxa weeyaan ahayd zuhdiga iyo khayrka badan waxa weeye ee uu alifay ama tiriyey sheekhaas abulfatxi albuski raximahullah ilaahayna waxaan ku mahadinaynaa inuu noo dhammaystiray oo waxa weeyaan aynu ina waafajiyey dhammayno waxaa iga dardaarana cilmiga in la dalbo camalka saalixa lagu dadaalo waktigaaga diintaada iyo aada u qaybiso waxa weeyaan inaad macaashkaaga raadsato inaad macaashkaaga raadsato waxa weeyaan oo aad taa ku dadaasho waxa weeyaan cilmigu maanta wuu fudud yahay oo runtii wax badan dhegaysi baad helaysaa oo waxaad helaysaa mid duuban baad helaysaa oo waxaad helaysaa mutayasira isagoo qoran baad helaysaa laakiin waxaad ogaataa waxaa asal ah lagama maarmaana ah culimada la kulankooda iyo wax ka barashadooda cilmigu saasuu baraka ku yeeshaa haddii cidi cilmi kusoo dhalanayso oo aan habeen lagu soo dejinayo oo uu habeen caalim ku noqonayo nebi maxamed ba hal habeen caalim ku noqon lahaa nebigu wuxuu uhi inama alcilmu bitacalum cilmiga waa in la barto barashaa lagu keenaa walxilmu bitaxallum dulqaadkana waa laysbaraa saasuu hi nebigu alayhi salaatu wasalaam soomad garan marka habeen unbuu sheekh unbuu weli noqday habeen fulaan wax ka jira ma laha waxaad ogaataa alcumru qaliil maantana fitanku way badantay fitankana waxaa laga hoos galaa cilmi baa laga hoos galaa najaadka iyo badbaadadu kitaabka iyo sunnadaasay ku xidhantay ha lagu dadaalo walaalayaal fursadeedinu waa haynaa ha lagu dadaalo sadaqada dadka in wax la taro qofka baahan wax la siiyo kooda waxa weeyaan waxa weeyaan daciifka loo kaalmeeyo biqadri maa tastatiicu intaad awoodeysana la sameeyo intaad awoodeysana la sameeyo waa inaad qof walba u dejisto waxa weeyaan khudo ama balayn waxa weeyaan uu ka fuur yeelaayo inuu diintiisa barto siduu uga fuur yeelaayo inuu adduunyadiisa u shaqaysto nasal allaha alcafu walcaafiya ilahay noo dembi dhaafo wixii aanu saxnay waa waa towfiiq ilaahay wixii waxa weeyaan aynu qaladnayna ilaahay dembigeenna ha dhaafo ciddii qalad hesha ee waxa weeyaan maqasha ee ku ogaata waxa weeya kitaabkaas ha noo soo hadiyeysa qaladkaas waxa weeye waanu ugu mahadnaqaynaa waxaa runtii wakti badan buu u baahnaa nadmigani sababta ugu baahnaa waxa weeyaan macnaha uu sido awgeed laakiin waktigoo yara iyo sa waxa weeyaan miskiinkan oo musaafir ahaa ayaa keentay inaynu saa u koobno laakiin waxa ka khayr badan oo ahlulcilmi ah oo waxa weeyaan maaragtay culimo ah oo waayeelnimo iyo aragti iyo waaye aragnimo iyo aqoon iyo allah kacabsiba waxa weeyaan lagu ogyahay ayaa agtiina mutawaafiriin ka ah subxaanaka allahuma bixamdik laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu